يكون شيعا ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wbarakaatuhu dhegeystayaal من سبق kulanti waxaana wanaagsan idaacadda star f m otu gobolka waqooyi bari laanta afka soomaaliga b b c da v o da tafsiirka qur-aanka kariimka ee soo wada dhegeysateen dhegeystayaal هنيئا iminkan kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha kala duwan ee qur-aan suuxli baalka si toos ah aada oga dhegeysataan marka laga reebo sabti iyo xadda waxaa laba nila socodsiya anigu ah yuusuf bakaad qeybaha dambe eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaka wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qur-aan Ah, iminka wargeyska gacanteeda ku jiro wargeyska the standard halkan waxaa markaas iminkan uu kaga hadlayaa madaxweynaha oo dabcan dadka shacabka ama kenyaanka markaas iminkan iyo weliba dhammaan bulshada ku nool wadanka ka codsanaya inay markaas savings sameeyaan sakeed inay samaystaan oo lacagahooda markaas ay ku keydsan karaan halkan ayuu markaas sheegaya in faqriga ah ay- ay- ay tahay mid markaas in badan eh, wadanka ay ahayd mid sii daba dheeraato laakiin habka iyo weliba waa habka maareynta lacagaha ayuu ku sheegay in dhammaan dadka aysan fahamsaneyn haddii markaasi sheegaan in ay wax badan ay ku keydsan karaan mise ay keydsan karaan mar mustaqbalka fogna ay u baxsan karaan wuxuu halkan markaasi sheegay isagoo ka hadlaya lacagaha markaasi ee dowladda nssfta loo yaqaano dhegeystayaal uu sheegay dowladda inay qorsheynayso in dhammaan eh, boqolkiiba lixdan waa boqolkiiba lix sida lix percent ama six percent sheegay in shaqaalaha ay markaasi qeyb ay ka- door ay ka qaataan sidii ay dor- noloshooda ay markaasi ku riixi lahaayeen mise ku wadan lahaayeen ay ugu adeegsanaya mustaqbalka fog ee dhegeystayaal ee lacagta penshonka mise howlgabka loo yaqaano n s f f waa n s s f dhegeystayaal waxaa tani ay tahay hadda kenya kwanza oo hadda hogaamiyaasha miting uu la qaadanayo madaxweynaha wuxuu sheegayaa in ay iminkan dardargelinayaan diradda saarayaan sidii kenyaanka iminkan loogu fahansiin lahaa sidoo kalena sicir bararka nolosha wadanka iminkan ka taagan looga gudbi lahaa ay keliya noqon karto in ay saving la samayso malse lacagaha kaydska la samayso si cid waliba ee sare ee iskugu qaado sida wargeyska bogiisa afraad halkan uu ku qorayo madaxweynaha ayaa hadda markaasi digniin u diray dhammaan shacabka iyo weliba kuwa xubnaha markaasi ee qeybta hadda lacagta loo seef gareeyo ee dabcan bishiba dowladda ay sheegtay laba boqol inay jirto ama lacagaha kaydka eh, lacmaha- lacagaha penshonka ama howlgabka dhegeystayaal hadda wuxuu leeyahay in lagu kala eh, xisaabtami doono mise loo kala qaadi doono sida ay u kala lacag badan yihiin eh, sida ay usoo kala galaan mishaaraadka ama qofka eh, sida eh, eh, horaan inkastoo ay ahayd mid hal ah hadda wuxuu sheegayaa in cid waliba loo seefgarayn doono mise loo keedin doono si hadhow markuu howlgab shaqada uu ka noqdo uu ugu baxsado lacagaha ama sidoo kale ugu shaqaysto markuu howlgab uu ka noqdo sida wargeeska bogiis afraad halkan uu ku qoray wargeeska the standard madaxweynaha shalay wuxuu markaasi dabcan la dardaarmay een, golihiisa wasiirada kadib shalay markii ah, dabcan goobjoog ka ah dhaarintooda madaxweynaha ayaa durba markaas u sheegay in xildhibaanada ah, raalli hada waa in wasiirada markaas ay gutaan howlahooda oo sidoo kale ka fogaadaan waxyaalaha eh, markaasi selfishka ah ama waxyaalaha markaas ayaga danahooda eh, g- eh, dabcan eh, ka macaashi karaan uuna sheegay inay tam- dhammaan u wada sinnaadaan dhammaan bulshada wadanka ku nool waxa uu sheegay madaxweynaha inay tani ay tahay mid xil oo qof waliba oo asaga xilkiisa qoyskiisa aysan ahayn ama qoymadiisa aysan ahayn mise dadkiisa adugu dhow uusan ahayn balse wuxuu sheegay in dhammaan ay qayb ka- ka tahay dhammaan bulshada Soomaali- waa dabcan waa burdada- waa bulshada dhammaan wadanka ku wada sugan sida uu tilmaamay madaxweynaha madaxweynaha ayaa markaasi dardaaranka u- u- dabcan u dhiibayay in howlahooda si hufan ay ku- ay ku gutaan iyagoo durbo shalayba qaar ka mid ah la wareegeen xafiisyada madaxweynaha ayaa markaasi soo magacaabay ilaa iyo laba iyo labaatan oo markaasi wasiire ah oo golihiisa ka tirsanaan doonaan dhegeystayaal kuwaasoo howlaha kala duwan ee dowladda qayb markaasi ka noqon doona iyo mashaariicda kala duwan ee dowladda ama xukuumadda ee markaasi doonayso shanta sana ay soo wado ama shanta sana ee qorshaheeda markaasuu yahay madaxweyne ayaa sheegay in dhammaan uu ka codsaday in uu- ay la shaqeeyaan waa dabcan xubnaha baarlamaanka dalka haddii markaasi eed- eedeen ama madmadow markaas soo kala dhexgalo uu kaga codsaday in dhammaan ay iska xaadiriyaan sidoo kalena su-aalo laga weydiiyo balse aysan sheegi uu sheegay in aysan awood ay jirin in qofka wasiirka ah oo asaga markaasi ula imaan karo madaxweynaha ayaa tilmaamaya ama sheegaya inay tani ay tahay waajib qaran oo cid walba laga doonayo inay si hufan u gudato asagoo u digayo kaga digayo in markaasi eh, dabcan aadaab xumi ama edab- dabcan aadaab darre in markaasi wasaaradaha laga fuliyo sida musuq maasuqa isdabamarinta iyo sidoo kale shaqaaleysiinta taasoo kaga digay in hab qaab markaasi dimo- eh, eh, dastuuri ah loo maro qaab shaqaaleysiinta iyo weliba habka dhammaan wax waliba liddi ku ah dowladnimada ayuu uga digay dhammaan wasiiradii shalay dhegeystayaal madaxweynaha ayaa markaasi kulan markaasi la qaadanaya eh, eh, dhammaan dhegeystayaal eh, kenya kwanza eh, xildhibaanada markaasi kenya kwanza parliamentary group oo markaasi dabcan uu horkacaya didi nyoro oo dhanka markaasi budget committee dhanka dhaqaalaha u xilsaaran baarlamaanka dhegeystayaal iyo johanna ngeno ase markaas u xilsaaran dhanka guryeynta iyo weliba horumarinta iyo sidoo kale public works dhegeystayaal ee dhanka ayuu markaasi la kulmaya sidoo kale wuxuu la kulmay julius mely oo dhankaas waxbarashada ah robert bukuso obokes oo dhanka caafimaadka iyo kuria kimani molu isagona dhanka wasaaradda maaliyadda weliba qorsheynta ayuu markaasi la kulmaya dhegeystayaal wuxuuna markaasi kaga hadloonaan kaga hadloonaan qaabka ay markaasi doonayaan inay markaasi ku dharindhariyaan howlaha dowladda ee dhanka baarlamaanka sidoo kale doonaya inay iskaga kaashadaan sidoo kale ku hormariyaan ajandaha iyo qorshaha markaasi la taalo ama baarlamaanka la doonaya in mar waliba ay fuliyaan waxaana sheegay in tani ay isku xiran tahay xukuumadda xukuumaddiisa iyo sidoo kale baarlamaanka iyo golaha markaasi wasiirada ay sheegayaan in wax waliba markaasi si wacan oo hufan ay markaasi ku kala socdaan waxa uu sheegay isagoo markaasi madaxtooyada markaasi ku qaabila kuna la hadlayay dardargelinayay sida markaasi oga digayo loona ogolaan doono in markaasi xafiisyada si qaldan aan loo adeegsanin ayadoo markaas uu sheegtay in jeclaysiga ay meesha markaasi xukuumaddiisa laga saaro sida wargeyska halkan saaka boggii safaraad iyo shanaad iyo lixaad uu qorayo wargeyska wuxuu sidoo kale faahfaahinaya kaga hadlaya isagoo markaasi si dabcan cara ah u hadlaya oo sheegaya madaxweynaha uu halkan dabcan fariin u diraya dhammaan xubnaha markaasi xukuumaddiisa ka tirsan inay markaasi ku takrafalin hantida balse ay noqdaan sidai hantida ama dhaqaalaha wadanka wax looga qaban lahaa looguna bedeli lahaa isagoo soo hadal qaday sixirbarka dhaqaalaha wadanka ka taagan iyo sidoo kale micishada ayuu tilmaamay sheegaya in hadda ay tahay sidii markaasi wadanka lagu jihin lahaa dhibaatada xaalada waa xaalada dhibaatada ee cuniyarada wadanka ka taagan sheegay in ay tahay in hadda dhammaan cid waliba kaalin ama door ay ka qaadanaysa oo qof waliba ee baarlamaanka ee ku sugan iyo sidoo kale qof waliba wasiir ah sidii ay tilaabo xoogan looga qaadi lahaa ama tilaabo dabcan dhibaatada loogu gudbi lahaa ee wadanka haysata sida wargeyska saaka halkan bogiis afraad iyo shanaad iyo lixaad uu ku qorayo wargeyska dhegeystayaal wargeyska the daily nation wuxuu madaxweynaha leeyahay dabcan guuldaraha dabcan qol oogama banaano dowladeyda isagoo markaas u digayo dabcan guuldaro wuxuu leeyahay meesheeda ma ahan wuxuu leeyahay dabcan minta ma aha guuldarada qofka guuldaraystay ma aha in halkan uu dabcan uu doonayo in uu farsado markaasi ka raadsado wuxuu leeyahay halkan waa keli ah dabcan in horumar ama horumarin mashaariica horumarin qandaraasa iyo sidoo kale dabcan guula markaasi dowladda ay gaari karto keli ah ee halkan iskugu nimaanay uu leeyahay madaxweynaha asagoo markaasi la hadlay wasiirada iyo sidoo kale wuxuu sheegayaa in ay hadda ay tahay cid waliba waxay markaas maskaxdeeda mismaankeeda ku jirtay ee qaldana inay ka saarta balse horumar keliya maskaxda lagu soo reebo iyo sidii markaas looga tilaabsan lahaa ama loogu gudbi lahaa xaaladda hadda wadanka markaasuu ku sugan yahay dhegeysa sida wargeyska faaka faahfaahin uu kaga qoraya halkan waxaa leeyahy haddaba maxaa ka qaldan manhajka cusub ee c b c wargeyskaasa ka qoraya iyadoo markaasi iminkan soo bandhigayo dabcan aragtida dadweynaha waxaa markaasi dabcan team expert dabcan dad markaas xildheerayaal ah oo soo magacaabay madaxweynaha ayaa markaas dib eegis ku sameyn doonaan c b c ga manhajka cusub ee dalka iyadoo markaas dhammaan wadanka ka bilaaban doonto guud ahaan wadanka ka bilaaban doonto dhegeystayaal iyadoo markaas lasoo gudbin doono bal aragtida dadweynaha waxaa markaas ay qabaan isbuuca soo socda ay bilaaban doontaa dhegeystayaal sida wargeyska see kalkan ku qorayo gobolada qaar iyo markaasi ka kala lacyan la soo qaaday iyadoo lasudabcan loo adeegsan doono gobolada dhammaan gobolada dhammaana loo adeegsan doonaa waxaana la fiirin doonaa balqaabka nidaamka iminkan la doonaya in lagu soo gabagabeeyo iyadoo laiskala qaybiyey oo doonaya inay dhammaan ku wada wareegaan la dhegeysto sida markaasi ku habboon dabcan lagu hagi karo laguna bedeli karo xaaladaha markaa manhajka cusub ee dhegeystayaal haddaba halkan wargeyska wuxuu qorayaa dhegeystayaal ee kuwaale ayuu ku bilaabay oo markaasi taarikh kow bisha bisha koob iyo tobnaad ee novembar la doonaya in marka hore lagu qabto kuale high school halkaasoo shacabka markaas la doonaya inay iskugu imaadaan iskuolkaasi sidoo kale looga arinsanayo manhajka dabcan c b c waxyaalaha markaasi ka qaldan iyo haddii markaasi saxan tahay iyo haddii wanaagsan tahay iyo haddii markaasi lasii wadi kariyo haddii dabcan dadkay ku qanacsan yihiin ayaa la ogaan doonaa kadibna waxaa markaasi loo gudbin doonaa dhegeystayaal madaxweynaha warbixin markaasi intaasuba ka kooban ee lasoo kala jeediyey ee lagu dhegeysanaya ama dadka shacabka loogu dhegeysanaya kadib markii uu amar markaasi soo jeediyey madaxweynaha sheegay in culeysyada wadanka marka markaas hadda saaran ay qayb ka tahay c b c ga ama manhajka cusub ee iskuullada hadda markaasi u keenay madaxweynihii hore dhegeystayaal uhuru kenyatta hadda dabcan waxaa la sheegay in lagu qaban doono kowda dhegeystayaal waa kowda waxaa markaasi bisha koowaad ee bisha waa bisha koowaad kowdeeda bisha koob iyo toban novembar sanadkan waxaa la mari doonaa kuale taita taveta marsabit nyandarua turkana kiricho busia migori mandera iyo sidoo kale samburu mandera secondary school m s s ayaa lagu qaban doonaa dhegeystayaal halka sidoo kalena taarikh saddex waxaa la mari doonaa dhegeystayaal isla bisha koob iyo tobnaade mombasa makweni nyeri elgeyo marakwet waxaa sidoo kale mari doonaa dhegeystayaal bungoma nyamira homabey halka bisha afraad ee bisha koobitanaad ee bisha soo socota dhegeystayaal la mari doono isyelo wajeer wajeer wajiya hay ayaa lagu qaban doonaa dhegeystayaal kulankaasi markaas isxog wareysiga iyo weliba aragtidooda fikirka manhajka c b c waxaa sidoo kale la mari doona lakibiya halka sidoo kale waa dabcan meelaha fofog ee laisku keenaya halka sidoo kale dabcan toddobadeeda bisha koob iyo tobnaad waxaa la mari doonaa kilivi kitui kirinyaga bomet tranzoya kakamega kisi ayaa laisku mari doonaa dhegeystayaal halka bish dabcan toddoba sideeda waxaa la mari doonaa dhegeystayaal waa sideede bisha bisha koob iyo tobnaad sideedeeda maalin talaada waxaa la mari doonaa meru meru teachers college lagu qaban doonaa halka gaarisa nebgals nebgals ayaa lagu qaban doonaa dhegeystayaal halka baringo lagu qaban doonaa k s g baringo dhegeystayaal waa dabcan sida loo kala qaban doono tanarifa wax lagu qaban doonaa hola lagu qaban doonaa halka kajado lagu qaban doono umu oo umma university dhegeystayaal waa sida wargeyska halkan saakuu ku qorayo iyadoo markaasi loo gudbin doono warbixinta ama markaasi ay doonayo madaxweynaha in laga dhegeysto dadka kadibna bal tilaabada xigto iyo waxa ku haboon in loo gudbiyo madaxweynaha waa tan markaasi hadda uu soo saaray guddiyadaasi dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolka waqooyi baad dhegeysanaysaan saaxiibada meel walba joogtaan naga dhegeysanaysaan iminkan suwax wanaagsan bal dhegeystayaasha iminkan qadka telefoonada si eber toddoba ber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qadka telefoonka balsaaka dhegeystayaasha si kusoo kaakicin ku habarisay maqalka idaacadda waxyaalaha markaasi laga hadalhaya deegaanada waxyaalaha ka cusub isku socodka waxbarashada gaadiidka dhegeystayaal waxaasoo dhan ayaan dhegeystayaasha fursad u siinayay maqalka idaacadda bal siday inoo dhegeysanayaan khadka telefoonka saaxiibka ugu horeynsiinaya iminkan walaal soo dhowow deegaanka ku sugan tahay waana ku salaamaynaa walaal magacaaga soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaygu waa maxmed cabdulaahi barquuqe haye barquuqa ka waran saaka
saas way kala badan tahay si ilaahay uu talagalay waa abaar israa'iil maogi dhib kale kama jiro cirkii wuu quraxsan daruur ilaa uu rabna suumaal leenahay barwaaqa noolhayntana waa hadalhayntana waa c b c haye c b c maxaa leenahay daaqadda halaga tuura ma rabno ma rabno aad ba umahadsantahay shukran waa mahadsan yahay barquuqa xigaha kale qadka telefoonkaan siinaynaa walaal soo dhowow magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
siman oo joogto balaanbala muslimanay balaanbala ka waran saaka
maasha allah waa lagu fiican yahay haye maxaa hadalhaysaan reer balaanbala waa la fiican yahay alxamdulilah Aye.
Roobka uma iskeedanayna saas aada iyo aad shukran siman way mahadsanta gabadhaasi dhankaasi balanbala iga soo wacday dhegeysi labaad ay ahayd xigaha kale walaal soo dhowo magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu saaka codkaad ugu hooseeya
magacayga boqorada reer cilmaayo saante haye boqoradda soo dhowow
maasha allah walaahi suganahay dheerdigeeda aad buu u degan yahay waxda lahayn kama jiran isku socodka geedid ganacsiga maasha allah wax walba sida ugu talgala iskala socdaalin jirtay aada iyo aad
saamilkii iga in badan waxaa la lagu banho maxaa la jiro dhegeystayaasha wariyaasha qaaliga dhammaantood waxaa la wax wacana wanaagsan shaqadan ku wacnaa ku baafilaya aada u mahadsantahay boqoradda in cilmi way mahadsantahay gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ku salaamay musdax wajeer soo dhowow mustafa
alxamdulilah wajeer saakii waa joog waa degan yahay qabow baa jira mhm alxamdulilah akriska iskuulada waa la xiran yihiin haye alxamdulilah wax mashaakil ma laha onlineka waa nabadgelyo roob allaana seenleen dhib kale maqabno aada baa mahadsantahay star f m soo dhowow walaal magacaaga
alo waan ku salaamayaa
alla fiican tahay waan fiicanahay magacaaga
aadula maxamed xuseen ali dhaha waxaan jiraa tolabora tawarabora masalani miya haa see lagu yahay saaka aan iska fiicana alxamdulilah buustaan ku haynaa haye
alxamdulilah iska ladana saataadi alxamdulilah maxaa hadal haysaan saaka reer tawarabora nabada qofkaan baryahaynaa insha allah cagahan ildu qaataa
Ah, waa labanna alxamdulilah rabaan jir aan sugayna ilahay ka badina aad iyo aad aad baad umahadsan tahay shukran ma sida gabadhaasi dhankaasi masalaana iga soo wacday xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu farxiyo ayaan ku maqlaynaa soo dhowow waa tahay waan ka xumaayay farxiyo telefoonka ka yara qaraban amalaya Assalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum salaam wabarakaatu.
waraxmatullahi barakaatu yuusuf oo aad baan ku salaamsan waxaan sulaale shukran soo dhowow muuse mu'min ismaaciil wajeero lalo waaye muuse mumin ka waran wajeer saaka alxamdulilah walaalo ilaahay roob hana siiyo laana maqalku waa mid fasiixa maasha allah jiwga saaka waxaad moodaa inuu roob soo horyahay Mhm.
alxamdulilah walaalo meesha aan ku sugnay maasha allah dhammaan dhegeystayaasha adiga socodiinta waxaan leesha qocaan allah ku barkay walaalo shukran aad baad mahadsantahay saaxiib amiin walaal soo dhowow magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu وفي
cumarow soo dhowow
والله سعيد الحمد لله قاعد والله دا الحمد لله بس إلهي وأنا بريء haye
وجمعة وناكسن aad baad mahadsantahay jimco la mid ah
الحمد لله سيدك أنا وأنت كفى على يوم ربنا في أمر المسلمين اللي جونا نمجل الله سعى بارب الله شيئا هي أورت إلهي جسنا بانا بحن كراي Mhm.
إلهي أورت لك بالقدم على نفسك الحمد لله الحمد لله aad baad mahadsantahay shukran walaal soo dhowow magacaaga
waan dhaway halkay ku sugan tahay
moodhika gabar moodhiga saaka
nabad baa ka cusub haye jawi jawi degan weeyo dhibka ma jira mhm
abaara unbaa arar ka cusub mhm
kaas waxaan dhegeysan iyagoo isku doon soo xanaas ayana soo xanaagsan baa kuli aad baad mahadsan tahay star f m soo dhow walaal magacaaga waan dhawahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu mandheera maaxad maama caliin salaad waaye mandheera ka waran saaka
wallaahi maasha allah naxariista ilaahay aan qabnaa culamada inana masaajidahay ku jiraan roob doonaa jira allah noo aqbala mhm
ilaahay ow dembigaana bad dembigaana bataa ilaahay ow nacabsi ow roobna siiyaan leenahay idinkana waa idin salaama almuslimiintana dhegeysanay aad baad mahadsan tahay walaal soo dhow magacaaga
alo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu yuusuf bakat
walaal soo dhow magacaaga wa- waan ku salaam waa macalin nuur oo muujay joogo balanbala mudday ka waran saaka alxamdulilah caafimaadka aad buu u fiican yahay roob baan xiranayna insha allahu tacaala alxamdulilah aad baa u fiican Mm,
aad iyo aad baa loo fiican alxamdulilah waan salaama insha allah shukran aad baad mahadsan tahay ree mudday waan salaamaynaa xigaha kale walaal soo dhowow
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yuusuf bakarow waa ku salaamay saaxiib sare waan kaa qaad saaxib soo dhowow
waan fiicana saaxib sharif waa alxamdulilah mhm
waan ku fiicana saaxib ilaahay mahadis waaye mhm
ilaahayow baan leenahay ilaahayow baan leenahay waa roob doonhaynay mhm
baryada ilaahay nuguma qadin aamiin aamiin
waan ku salaamay saaxib shukran saaxiib shariif umaadsan yahay aamiin baryada ilaahayna uguma qadiyo walaal soo dhowow
waan dhawaa yuusuf ow magacaaga wanaagsan wax la mid ah
waa maxamed gaafise maxmedow soo dhowow
waa fiicanahay abba saaka ka waran magaalada magaalada saaka cirka waa qurax badan yahay xaloo dhanna macluunku ilaacay haye
maba rajalayn ilaah un baan leenahay aad iyo aad
waa kaas aad baan u wanaagsana baaba shukran aad baad mahadsan tahay baaba maxamed xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
maxamed tobanay gaarisa dhiga buri saacid dhegabure saaka ka waran
alxamdulilah walaal ilaahay baa maal iskale aad baa loo fiican yahay mhm
marka dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay caafimaad iyo barwaaqo roobna allah na siiyaan leenahay aas iyo aad shukran saaxiibkaas aamiin rab allah nasiyo walaal soo dhowow magacaaga asalaamu calaykum yuusuf bakar baa ku salaamay waa cabdinaasir haaji axmed owla deegaanka soomaalida gaar ahaan qabaraa nimcaan nimcaan ka waran saaka
alxamdulilah ilaahay baa maas kale saaka jawiga ahaan qabow baa jirta alxamdulilah waa fiicana ilaahay baa maas kale Eh, abaarta ilaahay askeen moogi alxamdulilah dhib ma jira Eh, alxamdulilah cirka waa qurxan yahay allah mahad iskale xaalada guud oo kawaay saaka inta etoobiyan ka warama xaalada mhm guud oo kawaay baan leeyahay aad iyo aad nimcaan aan salaamayna walaal soo dhowow magacaaga السلام ورحمة الله بس عبد الحكيم cabdixakiim baase ka waran saaka
بس الحمد لله وعطيه ما شاء الله أبدا نفعنا الحمد لله haye maxaa hadlaysan saaka reer mombasa
بس نقدر وعطيه الحمد لله أبدا نفعنا الحمد لله shukran aad baad mahadsan tahay star f m soo dhowow
halow waan ku salaamayaa waan kaa qaaday
walaal halkay ku sugan tahay
abuwa taarifa
tareeraa ka waran saaka
alxamdulilah maxaa hadlaysaan saakare tanariva
taarifa nabad bay ku baryeen ilaahay ow bay leeyihin roob la-aan ma ogi dhib kale ma laha haye
waa la soo fiicay alxamdulilah salaam aad baa umahadsantahay saaxiib shukran tanariva umahadsanyihin saaxiibkaas walaal soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum salaam
jamac jame wanaagsan jimca lamida magacaaga
dhaqanan sana toqojo dhaqana kagabajo halkay ka tirsan tahay
lag dheera banane ka waran saaka
alxamdulilah ilahi baa mahadla jawiga aad iyo aad buu degan yahay maasha allah waxaan yeeli karin rooblaan nabad iyo barwaaqa haye
waata walaalo waan fiicanahay nabad iyo barwaaqo aad abaarta nagu baahsano waa waan fiican nabad iyo barwaaqo shukran aad baa umahadsan tahay star f m soo dhowow
asalaamu calaykum yusuf bakar wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
saaxiib sharwa saciid cabdullahi wajaar soo dhowow siciid
waa dhawaad saxaafaddaan u guda gala aha
hebelniya waqtigaan ka shidan jirna maasha allah waqti fiican oo nagu firmaana siisay aad iyo aad laakiin qabadkii goldha noqda hadda oo staafim qabadkeeda lama hela waa qabadka mishkilad kale ah waa sax labadan subax ciddin soo galwaya oo ii saamahi weysa qadarta marka hadda waa soo galay haddana aan ka faa'iidaysto aha
alxamdulilah walaal horta marka nabadaan ku abariysana aad iyo aad goobtaan ku sunan wajaar u sunan maasha allah cirkan maanta aad baad u qurux badan roob ilowna siaan leenahay aamiin wax walba si allah subxaana wataala u targalay kula socdaa maqalka idaacadda mid fasixka kaanan kuu dhegeysto waxaan wargeysada shukran saaxib aad baad umahadsan tahay hadeen dhanka hadaleynta waxaan leenahay caalam islaan nabad galay waqti muslimiin meel kastoo dunida ku jira ilaah u gargaar aad baa umahadsan tahay saaxib masanid saaxiib jamca mubaarak jamca jamiilan goley jimca lamid ah star f m soo dhowow
Halo, assalamualaikum.
wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
Abu Buratana.
abuu buratana ka waran
Alhamdulillah.
haye maxaa saa ka hadal haysaan reer buratana
Ilaahu roob nasiib maalay.
aamiin haye
Waa ku salaamo lah.
aad baa umahadsan tahay reer buratana waan salaamaya saaxiibkaasi walaal soo dhowow Assalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu Waa aniga Cabdullaahi Aashir Masalka ka hadlaya.
waa tahay heesaas raadiyaha ku dheer ka gudbayaa walaal soo dhowow magacaaga
Hello Ustaz, assalamu alaykum.
wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
Waa Xasan Cumar oo jooga Garissa.
gaarse ka waran xasanow
Alxamdulillah niyo nadan ku wargarisanay jawiga ammaanka dhaqdhaqaaqa intaan ka warramo nabadgelyo alxamdulillah dhimarha haye si fiican u kala socdaan si ilaahay ugu talagalay waa sax
cirkana muxuu hadda saakay xoog oraxna wuu jiraa daruurana way jiraan waa iska qurxaya maasha allah ilaahay aan ka dhab sugayna aad baa umahadsan tahay ugaas
Khairan.
shukran walaal soo dhowow magacaaga
imaam sabaxsan guri wad imaam shabaxsan guri ka waran saaka
alxamdulilah walaal fiicannahay yusuf bakadow ilaah un baan leenahay waa sax
xalana hilaacdaan arkaynay oo mara jaxmilo saaka waxaan ku dhahay jawiga waa la degan yahay waana qabow ilaahay un baan leen isku sokeen raac aha
marka waxay dhintana allah u raxmado wixii kalena ilaahay raxmadda u ridaan leenahay waan ku salaamay aad baa umahadsan tahay imaam shabbaax walaal soo dhowow magacaaga halow star f m soo dhowow
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu soo dhow walaal magacaaga waa maclimow yusuf waxaan kaa soo wexayaa xagar dheeri ma garat mhm
ilaah baa mahadle caaw berigiina warrama tamaam tamaam tamaam abbow nabad baan ku soo kacnay magaalada way kala socotaa waa maalin jimco waay xareed horteedaan taagnahay roob baa inoo da-ay ma garati haye intii bugta allah caafiyo intii col u haasto ilaahay colka ha ka qaado intii wax haysato waxooda allah u barakeeyo aamiin intii wax haysanen wax bare ka qabo allah siiyo owlaada baariyo allah noo dhigo sharci shayda allah naga xijaabo assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu mahadsan yahay een, macallimow walaal soo dhow magacaaga halo waan ku salaamaya saaxiib waa waa xuseen oo jooga mudogaashi xuseen mudogaashi ka waran
alxamdulilah waan fiicannahay Ha, abaar iyo kuleel ma wey aad iyo aad
alxamdulilah dhib kale ma jiro waa laiska fiican yahay shukran star f m soo dhow walaal magacaaga halow star f m
Assalamualaikum.
wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu Abdullahi Bambasa Karahan Likoni.
mombasa ka waran saaka likoni
Likoni alhamdulillah dalan ma jirtaa.
haye
Waa laga fiican yahay alhamdulillah.
aad iyo aad, shukran star f m soo dhow salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
cabdullaahi dambaas alxamdulilah nabadaan ku baranay wax dhibka ma maqlay haye saaka ka waran bal mombasa
alxamdulilah nabadaa lagu baray wax dhibkan ma jiro asirona ilaah shukran star f m soo dhowow
عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu وشوفوا كده في العمل وشوفوا الدحلة dhagaxley ka war saaka nimcoy
ما شاء الله ريح لي كان هو في سيئات لو وعيها haye
وحنا ولا كان هو في استطاعت أمي كاريس وحضر في ما شاء الله خلف كده وتوكل على الله aad baad mahadsantaha shukran soo dhowow
halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu
haa waa nabada isaaq mursal isyolo saaqoon ku fahansanahay soo dhowow saakii siilo ka waran waar yuusufow waa salaaman tahay walaalo horta boqolkiiba sagaashan iyo sagaal shukran
nabadaan barina ilaahay nabaduuna soo kaci haye
hoogaho yar daruurtoo yar waa noo dacday shalay galab aad iyo aad dhulkan waa yara qaboobay sax
waa kaasoo nabadaan sheegayna walaalow adiga iyo antay kula halmaashay kulli waa idin salaamay aad baad mahadsantahay isaaq mursalow shukran
waa ku salaamay asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu isaaq mursal isyeelo soo dhowow walaalo magacaaga
waa maxamed joogo hagadheer maxmed oo xaga dheere ka waran saaka maasha allah gaadiidkiisa waa lakala aaday maasha allah wax laga halaysan ma laha buu maasha allah fiicanna dhagdhag roob iminiida eh
may roob ma hayna buu haa aad baad mahadsantahay waa kaasoo joog waa isku degay Shukran.
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu waa ku salaamayaa soo dhowow
saaxib sare waa ku salaamay waa kaa qaaday magacaaga gaarisa maxamed cabdullaahi maxamed cabdullaahi oo gaarisa ka waran saaka
gaarisa waa alxamdulilah jawiga aad u fiican yahay xaafadee ka joogtaa waxbarashada maadiga baa la aaday maadiga baa la aaday jimcad jimca wanaagsan baa jam- jimca mubaarak baan leenahay xaafadee joogtaa xaafadee dhibka annaga waxaa weeye meesha la yidhaahdo baashaal baashaal harta baashaal miya
haata baashaal waa masaajidka nagala dumiye waa waa waxuu waa yar faatana masaajidka sarata inta nagala geliye masaajid weyn lidindhisa lala dhayaa ugow inta orod inta orod Ya.
masaajidadii yaan iga dumiye
kii ka- kii kale nolol dhisana ma gaarin laba dhax baan ka baxnay orax waatan alxamdulilah roob baan rajaynayna insha allahu jawiga aada u wanaagsan yahay Khayr aad badan baa baan umahadsan ku tahay shukran adeer adeer maxamed u mahadsan yahay cabdullaahi soo dhow walaal magacaaga wacalaykum asalaam waraxmatullaahi barakaatu
waa cumar khiyaar oo jooga magaalada mandheera mandheere ka waran saaka cumarow saaka si wacan oo wanaagsan loo waabarisa alxamdulilahi waxaa waaye jawiga aad ayuu u degan yahay cirkan xowra noo saaran ilahay roobaana siiyaan leenahay haye roob laan moogi alxamdulilah waa la fiican yahay idaacadda maqalkeedana oo kale yuusuf bakad iyo macalin dhegeystayaalka waa kulli seefan ku xidhan waa salaam saacib shukran aad baad umahadsan tahay dhegeysan inkastoo saaka beled xaabo aan hadaladooda aan maqlin sidoo kale nairobi hadalka ma hayo waxaan sidoo kale hadalka hayn dhegeysta meru waxaa sidoo kale ka hayn dhegeystayaal meelo fara badan hadallo qaar aan maqlin ayaa jira ama hadaladooda aan maqlin dhegeysta laakiin inta kale dhegeystayaasha waxaan filaya si wacan oo qurux badan inay noo dhegeysanayaan sida dhegeysta waa hagaaga dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxiibada Ee, alaba halkan aan saaxiibada ku noqonay dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hogaaga marka si toos ah inoogu bilaabanaya saaka taarikhda wuxuu ku beegantahay sideed iyo labaatanka bisha ee tobnaadii oktoobar sanada labada kun labaiyo labaatanka dhegeystayaal maalin jimco ah jimco wanaagsan dhegeystayaal waxaana saaka diiradda ku saari doona barnaamijka sida horaanba inoogu sheegay dhegeystayaal iminkan waxaa laga hadlayaa iyadoo faqriga dhibaatada wadanka uu ku hayo iminkan aada looga hadlayo ayaa hadda waxaa laga hadlayaa see wax markaasi loo keydsan karaa qofka siduu markaasi wixiisa yaraa uu maalinlaha ah billaha ah iyo sanadla ah markaas u keydsan karaa si markaas mustaqbalka fog asaga iyo jiilkaas ama jiilka dambe oo qofka asama caruurtiisa uu wax badan oga faa'iidaysan karaa mise oga qabsan karaa sidoo sidoo kale oga macaashi karaa shaq- shaqsiga markuu wax keydsado mise wax markuu dhigto meel dhegeysta xisaabo fara badan ayaan isla sameyn doonaa dhegeysta sida markaas qofka uu faqriga dhibaatada kaga bixi karo rabbiba faqriga bixiye dhegeysta laakiin waxaa loo baahan yahay qofka shaqsiga inuu dadaalo haddii markaasi uu shaqaynayo qofka haddii markaasi dowladda uu shaqaynayo hadduu asaga nafsadiisa uu shaq- u shaqaysanaya iyo haddii meherada u furan tahay iyo haddii markaasi goob yaroo ganacsi ay u furan tahay qof qofka iyo haddii qofka marqmaalato uu yahay uu xamaalo ah, qofka uu xamaalanayo waxaa laga doonaya qofka shaqsiga nafsadiisa markaas uu ku horumarin karo iyo wixii sida uu u maareyn karo dhegeysta waxaana shaqsiga laga doonayaa maxay tahay haddaba gobolka waqooyi bari aanu u fiirinayna dhegeysta meelaha markaasi imikan ay ka tahay dhegeystayaal ee dhibaatada faqriga kowda ay ka tahay waxaana markaas la sheegayaa kadib baaritaano fara badan la sameeyey in ay markaas wax soo saar halkaas isan ka jirin haddana laakiin waxaan ka ar waxaan helaynaa ama la arkayaa in markaasi qof waliba lacag ay usoo gasho ama lacag uu heli karo qofka hadday tahay in xoolihiisa ay dabcan uu ka macaasho iyo hadday tahay in markaas qofka sida horaan baan u sheegay ume dabcan meherada ay u furanta mise ganacsi ay u furanta iyo haddii asaga markaas uu shaqaysana muruqmaarato u yahay iyo haddii asaga markaa dhegeystaan uu dowladda u shaqeeyo mise dabcan xafiisyo kale udan uu ka shaqeeyo waxaa hadda markaasi dabcan naga xun manhajka dhegeystaan mise naga xun qaabka laga doonayo qofka inuu wixiisa ama howlihiisa u maareeyo laakiin qaabkee u maareyn karna anaga qaabkee waxu dhigan karnaa qaabkee markaasi aan ugu baxsan doonaa dhegaystayaal markii lagu leeyahay wax in la kaydsado waa may shay muhiim ah laakiin see loo kaydsadaa ma aha laba maalmood ama saddex maalmood wax aad kaydsata haddana berri aad la baxayso waxaa laga hadlaya wakhtiga fog dhegaystayaal qofka imisaasan wax kaydsan karaa imisaasana carruurtiisa iyo xaaskiisa ama reerahiisa u kaydin karaa shay markii dambe dabcan ay kaga faa'idi karaan sidoo kalena noloshooda caadi u noqon doonto ama u noqon karayso dhegaysta tusaale markaad fiiriso qofka shakhsiga oo qaadanayo tobanka kun waa lacagta keliya aan kaga hadlayna dhegeystayaal toban kun oo shilin oo lacagta dalkani kenya ayaan ka hadlayna dhegeystayaal ama boqolka dollar dhegeyste haddii ay kusoo gel haddii ay kusoo gelayso reer aad leedahay famil aad leedahay maxaa kaa gu'i kara oo meel aad dhigi kartaa dhegeystayaal anoga ognahay inay aada u yar tahay laakiin haddii markaasi cunaha aad iska qabato sidoo kalena aad ka maarmi karto lacagtaasi laga doonayo weliba dabcan ka maarmaanshuhu inay noqon karto mid adag oo sidoo kale kaftan geli karin sidoo kale lacagtaasi aan markaasi baahi aan kuu qaban karin dhegeystayaal aad iska hilmaami karta lacagta waxaa loo jeedaa markii laga hadlayo qofka lacag uu hilmaami karo si keydka wax u keydsado si markaas mustaqbalkiisa fog u keydsado tobanka sane soo socoto shanta sane soo socoto haddii aan bil weliba ama labaama bil weliba aan dhiga laba kun maxaa ii noqonaysaa shan sano kadib mise toban sano kadib dhegaystay haddii aad dabcan caruur yar aa qabto mise caruuraha jaamacadaha ay kuu galaan mise armaha dabcan caruurtaada college ay kuu tagaan mise caruurtaada dabcan iskuullada sare ama secondary ay kuu tagaan marka ma ka maarmi kartaa dad kale inaa markaasi aad daba ordo dabcan adigoo markaasi ku baltamayso ku xisaabtamayso lacagta aad tabanka sane aad kaydsanaysay mise aad dhiganaysay inaa carruurtaada markay iskuullada bogaan mise markay dabcan adiga howlgab aad noqoto aad markaasi dukaan ugu furan karto mise ganacsi aad ugu furan karto mise xitaa ay ku noqon doonto mid markaasi aad u tiro badan oo dabcan xitaa shirkado kale aad la geli karto qandaraasyo markaasi dabcan isdhexgal xoogan xitaa dabcan isdhexgal xoogan ee qandaraasyada ama shakhsiyaadka markaasi kambaniya kale aad la geli karto si adigana lacagtaas ee kuugu shaqayso dhegeysa waa shay markaas iminkan xisaabta laga doonaya shakhsiga markuu qofka howlgab noqdo wuxuu kaga faa'iidaysan karo laakiin badankeena waxaad arkaysaa qof intaasoo sano dabcan ama labaatan sano soddon sano shan afartan sano hadda markaasi xamaalanayo haddana shaqaysanayo laakiin markii dabcan soo dhaco markii dambe loo waynayo qofka dabcan ama waanayo wuxuu noloshiisa ku maareeyay dhegeystayaal inkastoo ilaahay uu nolosha maareeyay dhegeystayaal laakiin qofka waxaa laga doonaya inuu dadaalo isagoo markaasi ilaahay kaashanaya laakiin waa nidaamkee waa qaabkee dhegeyste markii qofka shakhsiga lacagta uu keedinayo waxaa laga doonayaa in uu hilmaamo lacagta uu keedinayo si uusan markaas u fargelin si say ula soo bixin xitaa haddii ay ka qasan tahay xitaa haddii xaaladda ka xun tahay xitaa haddii uusan haysanin waxaa laga doonaya in lacagtaasu iska hilmaamo bil weliba halkaas uu geliyo hadday tahay laba kun iyo hadday tahay saddex kun iyo hadday tahay hal kun dhegeysta qof weliba iyo tabartiisa iyo hadday xitaa ay tahay shan boqol oo shilin bal ka waran dhegeyste haddaad bil walba shan boqol oo waxa ugu yar dhegeysa qofka uu dhigan karo oo markaas noloshiisa uu ka maarmi oo dabcan uu doonayo inuu iska hilmaamo si wax badan uu mustaqbalka fog dhegeystayaal oo ugu qabsado isagoo og ama xaasiskiisa ama reerarhiisa ama qoyskiisa dhegeystayaal wax badan uu mustaqbalka dambe ugu qaban karo dhegeyste arrimahaas saaka barnaamijka dhegeystayaal deerda ku saarana kaga hadlaynaa waxaana tan markaas khubarada dhanka dhaqaalaha iminkan tilmaamayaan in sixir bararka iyo arrimaha markaasi dhaqaale xumida wadanka iyo weliba fakriga inay tahay keedinta oo markaasi wadanka aada uga yar oo markii loo fiiriyo wadamada kale oo wadamada kale dhegeystayaal ay aada kuga horumareen in lacagaha markaasi la keysanayo kadibna markii dambe loo baahanaya sidoo kalena ganacsiyo loogu furanayo sidoo kale waxyaala markaasi bulshada ama horumar markaasi deegaanka dabcan looga furanayo mise qofka uu kaga furan kara dhegeyste si markaasi noloshiisa iyo weliba uu ugu dambaro dhegeyste haddaba waxaa laga hadlaya qofka shaqaalaha ah iyo weliba qofka aan shaqaalaha ahayn iyo qofka markuu mehrad uu leeyahay mise meel ganacsi uu leeyahay inay markaasi kala duwan tahay dhegeyste qofka markuu shaqaalaha leeyahay waxaa la leeyahay dabcan waa qof markaasi gacan ku jiro haddana ha ahaatee waxaa intuu gacantaasi ku jiro shakhsiga kale gacantiisu ku jiro waxaa laga doonaya in markaas inta sano uu joogo meeshaas in wax badan uu ka qabsado ka faa'iido taasoo lala jeeda dhegeystayaal shaqadaasi asaga dabcan ma laha waa qof shaqaale ah waxaa laga doona markaas in lacagtiisa uu maareeyo tusaale hadduu qofka tobankuu qaadanayo oo meeshaasuu shaqaale ka yahay maxaa laga doonayaa uu dhigan karaa shakhsiga ilan waa shaqaale waxaa laga doonayaa in ninkaasi mishaarkiisa uu ka soo qaado inuu qaadanayo siddeed kun laba kunna ila nista uguma jirto ilan waa keydkiisa uu halkaasuu dhiganaya haddii toban sano meesha uu ka shaqeeyo iyo haddii shan iyo toban sano uu ka shaqeeyo mise haddii shan shan sano uu ka shaqeeyo dabcan wuxuu ogaanayaa waxa u soo go-oy iyo waxa uu haysto iyo halkay gaarsiinsantay iyo waxa uu ku bilaaban karo uu ku furan karo iyo wixii markaasi dabcan reerkiisa uu ku bilan karo mise dabcan u noqon karto mid keyd ah oo noloshiisa ku maarayn kara mustaqbalka dambe dhegeyste waa shayga laga hadlaya dhegeystayaal waa sidaan kuu sheegnay way kala fog tahay ama way kala fog yihiin markii shay qofku uu shaqaale leeyahay ama markuu asaga nafsadiisa isku shaqaynayo ama uu wax markaasi soo dhacsanayo ama uu qabsanayo dhegeyste waxaa laga yaabaa lacagtaasi aad samaynayso mise aad keydinayso inay markaas wax badan kuu qaban doonto laakiin anaga waxaa naga dhacsan in keliya lacag badan oo wax aan ku qabsan karno oo la dhigan karo dhegeyste laakiin marka hore wax weliba inta yara laga bilaabaa dhegeystayaal bal ka baran haddii shay laba kun tusaalaan ka soo qaada waa shayga qofka asaga tabartiisa ay tahay haddii laba kun uu dhigo imis waa bishii sanadkiina waxay ka kooban tahay laba iyo toban bilood halkaas waxay noqonaysaa waa afar iyo labaatan kun dhegeyste waa lacag afar iyo labaatan kun ah uu sanadkaasi meel dhiganaya dabcan lacagtaasi ma daaray shakhsigan laakiin wuxuu sugayaa ilaa markaasi tobanka sano laga gaarayo oo qofka sugayaa toban sano haddii aan ku dhufto imisa noqonaysaa dabcan waxay noqonaysaa lacag aad u tiro badan oo qofka uu noloshiisa ku maarayn karo waxna uu ku qabsan karo uuna sidoo kale noqon karo qof asaga nafsidiisa isku filan oo wax badan samaysan karo hadday tahay in mehrada markaas uu ka furto iyo hadday tahay in markaas alaabo kale meelo kale uu ka soo qaato si uu suuq geeyo meelaha kale dabcan waa shayga laga doonayo in qofka isku filnaansho uu gaaro waxayna ku imaataa keydinta dhegeyste sida aad ku arkaysanba madaxweynaha oo markaas shalay kaga hadlayay wuxuu leeyahay iminkan waxaa markaasi laga doonaa dadka shacabka ama bulshada markaasi kenyaanka in ay markaasi sameeyaan kayd waa in markaasi lacagta ay kaydsadaan waa in lacagta markaasi ay intay qaadanayaan intay masruufanayaan intay cunayaan iyo intay guryaha karada iskaga bixinayaan waxyaalaha markaas usoo haro in markaas iska cuna qabtaan oo ay ay marka meel dhigtaan hadday tahay shan boqol iyo hadday tahay kun shilin iyo hadday tahay laba kun markaad u fiiriso labaatanka sane fog ama mustaqbalka fog dhegeystayaal adigoo markaas u danaynayo caruurtaada iyo adigoo nafsadaada u danaynayo dhegeystayaal ayaa markaasi kaga badbaadi kartaa shay fara badan dhegeystayaal oo markaasi sixir bararka iyo nolosha waxay markaasi noqon kartaa xitaa in aad adiga waxyaalo fara badan oo aad dabcan in badan ku taami jirtay oo laga yaabaa in markaasi lacag xumi ama sidoo kale sixir barar wadanka ka jira dhegeystayaal adiga markaasi aad ka badbaadayso oo laga yaabaa inaad taada aad keysanaysay aad wax badan ku qabsan karta dhegeysti haddii aad shaqaale tahay shaqaalahaasi ama meeshaad ka shaqaynaysa waxaa laga yaabaa in shaqada lagaa boriyo laakiin kabar toban shana toban sana shaqaynaysay tobankaasi sana meel baad ka shaqaynaysay mise maqaaxi baad ka shaqaynaysay mise hotel baad ka shaqaynaysay mise meel garaaji ay ka shaqaynaysay garaash aad ka shaqaynaysay mise waxaad ka shaqaynaysay nin darabal ah ayaad aheedo meel ayaad markaasi ka shaqaynaysay ama qof ayaad baabuur waday ama sidoo kale xafiis baad ka shaqaynaysay xafiiskii shaqadu ay ka dhamaatay dabcan toban sanaa shaqaynaysay haddaba maxaa dhigatay waa su-aasha isweydiinayo oo qofku markuu shaqada soo fariismo guriga soo fariisto waxaa laga yaabaa in caruur ay sugayaan waxaa laga yaabaa in gabar ay sugayso waxaa laga yaabaa in dad fara badan ay sugayaan uu markaas ku tiirsanaa haddaba maxaa adiga markaasi kaysatay maxaa adiga dhigatay maxaa markaas aad qabsanaysaa waa su-aalaha la isweydiinayo ama qofka la doonaya in marka hore uu asaga isweydiyo dhegeystayaal waa shayga markaasi kaydka laga hadlayo markaad fiiriso waxa fog labaatanka sana soddonka sana dhegeystaan markay wax kayd ku yaalaan waa ishubtaa in waxaada adiga meel ay ku yaalaan oo markaa ilmahaada iyo reerkaada iyo qoyskaada iyo sidoo kale bulshadaada markaas aad ku badbaadin karta dhegeyste waa shayga markaasi laga doonayo inuu markaasi fahmo haddaba madaxweynaha shalay dabcan isagoo markaasi kaga hadlayo arrimaha faqriga iyo arrimaha markaas laga doonayo ilan waxaa ognahay madaxweynaha william samoy ruto in arrimo fara badan uu asaga soo maray dabcan ka shaqaysan jiray doorada ama sidoo kale ukumaha ayuu aad uga shaqaysan jiray dhegeystayaal oo markaasi dabcan ilaa hadda uu ka shaqeeyey ilaa hadda markaasi ukumo fara badan intaasoo milyan ee kasoo gasha bishii waa dabcan laba dabcan laga bilaabay saddex afar shan lix doora lagu bilaabay dheges mise digaag waxa u taqaanaba dhegeyste ayaa lagu bilaabay ilaa markii dambe ay gaareen intaasoo kun intaasoo milyan ay gaareen oo markaasi doora mise digaag ay gaareen dhegeystayaal kadibna waxay markaasi dhalayaan ukuma ukumahaas haddana haddana loo sii iibgeenayaa dabcan ilaa hadda dabcan mandheera aad ku sugan tahay adiga aad ku sugan tahay dhegeyste meelaha fogfog beled xaawo laga yaabaa iyo suufta waxaa laga yaaba ukumahaasi in hadda ayuu dabcan ninkan leeyahay uu yahay madaxweynaha dhegeystayaa waa shaksiga markaasi kabala-aanta socon jiray waxaa markaasu sh- dabcan kaga waramaya hadda uu leeyahay faqriga iyo dhibaatada iyo culeysyada inay tahay mid anaga markaasi dabcan shaksiga ama dadka aysan fahmaynin waxa ay samanay waxa ay sameynayaan iyo waxay keedinayaan iyo waxay qaadanayaan keedka laga hadlaya dhegeystayaal waa midka qofka shaksiga wax uu ku bedelan karo uu kuna qabsan karo kuna samaysan karo dhegeystayaal haddii taasi la helana waxay noqonaysaa in cid weliba ay markii dambe ayada isku faani karto oo ayada markaasi isku isdabari karto oo markaasi gacan kale aysan u baahnayn karin ama u baahnaanaynin sidoo kalena uu ka kaftumay qofka inuu deyn qaato dhegeystayaal waa tan dhibaatada markaasi cid weliba hadda ku keenayso qof marka shay uu markaasi dabca isagoo shaqeyna laga yaabaa inuu kusoo wacayo kuleeyahay waryaw laba kun baan kaaga baahanay saddex kun baan kaaga baahanay aniga bishii dambe ku siinaya qofkaasi lagama dabcan inuu ku siin waayo laga yaabaa ama uu soo aad ka soo saari weyso ee aad u kugu adkaato laakiin haddii asaga kayd uu leeyahay dabcan tiisna ku filaanaysa oo reerkina markaasi wuxuu waxay u taallaa in ay markaasi eh, dabcan reerka iyo caruurtana wuxuu og yahay in ay wax meel u yaalaan oo marka dambe ay isticmaali karaan ma- dabcan markii howlgabka uu noqdo mise qofka mise markay u gaartay lacagtiisa uu dhaho dabcan hadda intan bay ii gaartay waxaan ku samaysan karaa wixii aan rabay hadday tahay lacagtii aan rabay inaan beer aan dabcan ku fasho beeshi beertii ayuu ku falanayaa haddii uu damco inuu markaas baabuur uu ku sabto caruurta ugu shaqeey baabuur buu kusoo gadanayaa dabcan haddii uu dabcan ah, asaga nafsadiisa uu damca wax uu inuu ku qabsado horumar uu ku gaarsiiyo dabcan isbitaal buu ku furan karaa qofka wuxuu sidoo kale ku samaysan karaa iskuul ayuu ku furan karaa wuxuu ku samaysan karaa wuxuu asaga markaasi xitaa waxay noqon kartaa in bulsho ama dad markaasi isqaamay ama dad markaasi eh, isku imaaday fikrad war adiga imisa haysa intan baa hay- intan baa haysa maxaa naga go-an maxaan samaysan karnaa maxaa anaga markaasi aan soo saari karnaa dabcan waa ragga markaasi lacagta iska kaysada dhegeystayaal waxaa arkaysa toban nin ama shan nin oo markaasi is- isku keenayo lacag ayaga ay dhurteen iskaysadeen oo xoolahooda iyo maalkooda dabcan ama shaqadooda ay ka keedin jireen dhididkooda ay ku keedin jireen markii dambena waxaa arkaysa in heer sare ay ka gaaraan dhegeyste laakiin anaga markaad fiiriso aad ayay markaasi uga liidanaa keydka ama sidoo kale in markaasi wixii la dhigto ayadoo laakiin haddii aan dhiganana dabcan haddana faraha kama fariisanayno waxaan noqonaynaa inaan daba orodno maantool kushin aan kala soo baxno boqol shin aan kala soo baxno laba boqol aan kala soo baxno lacagtii reed aad doonaysay inaa wax badan mustaqbalka fog aad ku qabato ayaa markaas in yar yar u siibanaysa ilaa markii dambe waxba meesha aysan kugu soo haraynin haddaba laan soo qabta mid ka mid a adeega qaybta barnaamijka aad dhegeysaan shirkadda isgaarsinta safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegyo wanaagsan oo ay markaasi ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri ah four g aad ku iibsan karta labaatan shin maalin weliba safaricom waxay hadda markaasi doonayeen in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii wax la midka waxaad dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub ee new new raybro waxaad ku iibsan kartaa labaatan shin maalin weliba fursadana keli waxaad kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaalaya mulika muisi telefoonka kenyaanka u yaqaaniin kabambe tooshadaha soomaaliyeed dhaadoona macaamiisha telefoonka ya two g three g adeegan waxaa la dhaha lipa mdogo mdogo ee micnaheedu markaasi tahay in tartiib tartiib qofku iskaga bixin karo adeegan isagoo markaasi deg deg iyo buuqasan ku jirin wasaare dhegeysa markaad haysato adeegan eh, casriga ah oo internetka aad u isticmaali karto waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaasi inaad ka barato xirfadaha cusub googleka wax kaga baari kartaa waxaad sidoo kale u adeegsan kartaa inaad shaqad sidoo kale kaga rayso qaybta internetka waxaad sidoo kale noqon kartaa in haddii qofka magaalo meel kale uu ku cusub yahay in qareerada googleka mise google map wax badan uu kaga faa'iidaysan karo mise kaga baari karo sawiro qurux badan aad ku qaadan kartaa sidoo kale bitri tay wanaagsan ayuu leeyahay telefoonkaasi new neon ray bro waxaa markaas arkaysa dad fara badan oo telefoonkan ka faa'iiday dhegeysa waxaad arkaysa gabdha isqurxinta iyo cilaansaarka iyo sidoo kale qadha- eh, dabcan cunnada ay markaasi ka- ay ka barteen qaybta youtube-ka internetka uu ku leeyahay telefoonka haddaba waxaad sugaysaa dhegeystayaal waa inaad markaasi soo qabsataa dhankiisa aad u- u dhaqaaqdaa sidoo kalena aad noqotaa mid markaasi ku xarakaynayso eh, telefoonkeeda oo ayada markaas ay leedahay macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmanaya inay u markaas u qalmaan telefoonka eh, new new raybro iyo in kale fursadan lipa mudhogo mudhogo tani waxay markaas micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doontid wejiga hore fursadda lipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulo lipa mudhogo mudhogo haddii aad markaas u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhow ee safaricom markaad lacag hesho waa in sida markaas ugu dhaqsiyaha badan halkaas ay ku aadaa kadib waxaad bixinaysaa shan boqol horumaraysaa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad markaasi ku siinaysaa inaad si tartiib tartiib iskaga bixiso adeegan dhegeystay waa mid fudud oo qof waliba uu kaga faa'iidaysan karo waana lacag yar qofka uu aad aad- dabcan lacag aad u yar shan boqol horumaraysa labaatan shin maalinta iska bixinayso iyo sagaal bilood oo laga doonayo qofka laga sugayo in lacagtaas uu bixiyo haddii aadan markaasi fursadda haysanin inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda saar- la saarayaa dadka aan haysanin telefoonka casriga si aad u ogaato inaad heli karto waxaa qaraacaysa keli xidig shan afar afar afar gees mr five four four hash kadibna kula dhipa mudhogo mudhogo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi ayaa weli dhegeysaneysaan saaxib yaal saaka barnaamijka waxaa markaasi diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa arrimaha kaydka oo markaasi cid waliba laga doonayo inay markaasi fahmaan sida markaasi qofka horumar uu ku gaari karo noloshiisa markaasi ay noqon karto mid dabaran mid markaasi isaga uu ka shaqayn karo markaan fiirana dhegeysaal dhibaatadii culaysadan haysto waxa keenayo iyo sidoo kale caqli darrada in markaasi qof uu shaqaynayo haddana uusan kaydsanaynin waa culaysada markaas ugu badan qofka uu markii dambe noqotay xitaa markuu holgab noqdo mise markuu noqdo qofka shaqalaan inuu wuxuu ku baxsado uu waayo qofka wuxuu noqonaya marka qofka inuu deyn marka- maanta u raadsado inuu noqdo eh, dabcan qof alacal badan iyo weliba wax maalayacaniya inuu lacagtiisa iskaga bixiyo dhegeysa laga yaabaa lacagtuu qaadanaya qofka inuu iskaga qaylo waxaa laga yaabaa qofka inuu dad kale iska sasiiyo asagoo garanaynin waxaa laga yaabaa wax walba inuu iskaga cuno asagoo fiirinayo dhegeysta ogow oo markaas laga doonayo waxaa lagu leeyahay waxna nafsadaada geli waxna qoyskaada reerkaada geli waxnana waa ina markaasi adkaysata bal in- markaasi waa ina xisaab ah qofka uu sameeyaa maxaa aniga iga go-a maxaa aniga go- iga go-an haddii qofka uu qaato konton kun wax ka fiican ma lahanba haddii afartan kun uu qaato wax ka fiican ma lahan soddon kun wax ka fiican ma lahan labaatan kun iyo iyo toban kun iyo shan iyo toban kun dhammaan dadkaasi waxaa laga doonayaa in ay markaasi lacagahooda isku dayaan bal intay markaasi keedin karaan laba kun haba ugu ba- badnaato dhegeystayaal haddii aad labaatan kun qaadanayso iyo haddii aad toban kun qaadanayso fadlan anigaaba kula talinayo aniga yuusuf ah ayaan kula talinayo kuleeyahay fadlan lacagtaada isku day inaad markaasi dhigi karta laba toban ku- eh, dhaar- waa raalli ahaade aad dhigi karto laba kun oo lacag ah si aad markaasi mustaqbalka fog dhegeystayaal xitaa haddii adiga lagu biilayo xitaa haddii lacag ay ku- dabcan lagu soo dirayo isku day inaad laba kun aad dhigi karto si aad ah, dabcan mustaqbalkaada dambe aad uga faa'iidaysto dhegeystayaal haddaba ma og tahay waqtiyadaasi qofka uu markuu dabcan uu- uu ganacsi yahay ama sidoo uu gan- ganacsada ahayn mise qofka markuu shaqaale yahay dakhliga inkastoo ay markaasi tahay mid eh, lacagta aad had iyo jeer qofka markastoo isweydiiyo maxay igaga baxday maxay sida ku baxday see qaldan dabcan waayo waxyaalaha markaasu qofku isweydiinayo laakiin dhab ahaantii wa- uma baahnid inaad markaasi wax walba aad- aad dak- dakhligaada aad isku maaraynaysaa marka uma baahnid inaad wax walba isku jaangoyso ama waxaa lagaa doonayaa inaad wax walba kala qaado sida adiga aad ku ogaan karto maxaa ku soo gelaya maxaad maarayn kartaa maxaad k- dabcan kala dabari kartaa ama qoyskaad ku kala dabari kartaa waxaadna markaas ugu dambeyn aad ogaan doontaa waxaa markaasi qaladka ka ah ama waxaa markaasi qaladka aad ku samaysay kadibna qofka laga doonaya ah, inuu isdaba qabto asagoo eh, markaas hiigsanayo dhibaatooyinkii iyo dabcan waxyaalihii markaasuu soo maray oo hadda waj- oo dabcan wada cusub uu doonaya inuu furo marka waa in muhiim ah in markaas aad barto sida lacagtaada loo maareeyo ama lacagta adiga aad leedahay si walba ha kuu soo gasho dhegeysa ilaah laguu soo diro ilaah adiga ma shaqaysata mate ilaah ay- ay dabcan em, qof ma shaqaysta ma aha ya- yacni xitaa haddaad eh, tahay eh, waxaa laga yaabaa wax inay kusoo galaan laakiin adiga meel un wax kaa soo gelaya isku day inaad markaas wax dhigan karto qofka ama qofkuu dhigan karo qaar qaar laga yaaba in dibadda laga soo bilo qaar baa laga yaaba in carruurtooda lacag usoo diraan qaar baa laga yaaba dad kale in wax usoo diraan dabcan adiga isku day dabcan wixii kaa bixi karo wixii aad isku jaangoon karto isku jaangoo laakiin xasuusnow inaad wax dhigi karto dhegeyste laba kun haba u yaraatee waxa dhigi karto waa dadka dabcan tabarta yar dadka tobanka kun qaadanaya mishaarka qaadanayo laga yaaba qofka inuu waardiya bal fiiri aban ninkan waardiye laga yaaba inuu yahay dhegeysto dhegeyste wax yar tusaalaan kaa soo qaadanaya qofkan sheegan waa waardiye ama ninkan waa waardiye habeenkii buu shaqo galaa laga yaaba qofkaasi in wax badan uu kala kulmi karo dhibaato uu la kulmi karo laga yaaba qof intuu waardiyaha ku jiro inuu waxaas ku dhici karo Eh, eh, eh, ilaahayna ma tusee dabcan qofkaas waxaa laga doonaya marka in uu ogaado bal halkan maxaan u joogaa maxaan ku dhimanayaa maxaa aniga halkan u joojiye maxaa habeenkan u soo jeedaa maxay dhaxantan igugu dhacaysaa maxay kaniicada ii cunaysaa bal isweydi adiga laakiin waxaa laga yaaba qofkaasi washmankaasi mise qofkaasi waardiyaha in toban kun uu qaadanaya dhegeyse isku day tobankaasi kun bal waxaa u dhimanayso markii dambe inay ogaadeen aabbaha halkaasi ku dhimanayo dhaxantaasi ku dhacayso qabowgaasi daran ku dhacayo iyo sidoo kale aabbaha qoraxda ku dhacayso aabbahaasi socodka dila maanta wal fiirinayo oo halkan ilaalinayo uu leeyahay waxba ee dabcan yaa laga xadin meeshan oo dabcan ammaano adiga markaas lagugu ammaanaystay oo adiga halkan dabcan mas-uul ka tahay ilaali leeyahay oo in markaas caruurta ay- markii dambe ay ogaadaan aabba dabcan markuu ganacsi furanayo mise markuu qoyska dukaan u furanayo halkuu ka keena aabba lacagtan aabbow lacagtan waa inii keedinayey waa inii dhurayey wixii yaraa iga soo gaal meel iniga dhigayey dabcan si iniga wax badan aad ugu qabsataan oo dhibaatada aniga aan maraya iniganaysan u marin dabcan qoyskana wuu ku degaya wuu ku xasilayaa adigana isagana wuu ku xasilayaa dukaankaasina waxaa laga yaabaa in wax badan isbedel xoogan eh, dabcan laga yaaba dukaan weyn inuu noqdo in yar baa laga yaabaa inuu ku furo haddana uu sii kobco ilaan waa nin markaasi dadaal badan waa nin markaas wax keedinayo qofka markuu wax keedinta barto ayuu markaas wixiisa ay sii ballaartaan ilaan markuu ganacsi f- sii furtana kasoo sii fiican ilaan waxay noqonaysaa qofka in uu isbedel xoogan uu ka helay shaygaasi oo markaasi wixii dukaanka soo galay iyo wixii ka baxay iyo wixii deen ah inuu kala og- inuu ku- markaasi kala ogaanayo keedkan markaasuu ku fiican yahay qofka shakhsiga haddaba taasayaan saaka ka hadlaynaa dhegeystayaal laakiin inta badan anaga waxaa markaasi naga aanansan fahamsanayn dadka siday horumar ku gaaraan dhegeystayaal ayagoo marka fog fiirinaya tan ma aha dhow tan fog ayaa laga hadlaya dhegeystayaal arrimahaas insaanka dhegeystayaasha diirada ku saarayna dhegeystayaal hadayna qaybaha dambaan fursada kuu siinaya hadduu eebaha raalli ka noqda iska bedel mawjada si wararkii barnaamijyada aysan kuu dhaafin dhammaantiin ee subax wanaagsan iminkan soo qabta mid kamid adega qaybta barnaamijka dhegeystayaal iminkan waxay leedahay waxay ku keentay adeega xuuliga dheer ee foji eeatel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada foji aad ka helaysa ismamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinaya adeegan dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofku u isticmaali karo dhegeys ma la socota in eatel uu yahay mid markaas aad awoodi karto aad ka helayso faa'iido fara badan ma ku bir dabcan ma ku birto weli oo ma qaraacday xidig saddex saddex afar afar geys ama star three three four hash hadaad dabcan muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka ma ah kaama go-aya sidoo kale kuma dhibayo waayo ma baha mar mid culays ah ilan qadka ayaa markaasi ay kaa dhistay oo kaa haqabtirtay shirkadda isgaarsiinta eetel dhegeysag maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee teloteg laanta kugu dhowa ee telesono qabso lafta ee telefoji adigoo qaraaxidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash waxaa beintaasi kuu siree dhegeysa inaad markaasi aad ku naanool dabcan aad ku naanoolayso aan adeegyada markaasi ama aad ku faanayso adeegyada markaasi shirkadda isgaarsiinta airtel money oo si bilaash aad markaasi lacag aad ugu diri karto waxaadna sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta marka maxaa sugaysaa iminkan dhegeyso inaad tillaabsataa oo ku biirta shirkadda isgaarsiinta ee airtel simkaarkaga airtel ku maanta ku adeegaya lagu leeyahay internetka shirkadda isgaarsiinta ee internetka airtel fuji wuxuu kaa caawinayaa inaad ka daawato waxyaala fara badan sida markaas inaad daawato xirfado aad ku baran karto sidoo kalena caruurta waxay ku dabcan ku maraajicaysan karaan casharadooda dhegeysa warma si wanaagsan aad uga faa'iidaysan karaysa adeegyada fuji waa markaad leedahay adeega telefoonka casriga ah maanta waksoo iibso telefoonka smartphone ee helqadka wanaagsan ee airtel dhegeysa waxaa markaasi faa- ka faa'iidi kartaa waxyaalo fara badan oo in badan ah, laga yaaba inaad xamuun xiise aad u qabtay laakiin maanta aad helayso waa qadka markaasi g four g dhegeysa shirkadda isgaarsiinta ee airtel waa wax fudud markaasi cid weliba laga doonaya keliya inaad soo qaadato simkaarkaagaas ama simkaarka aad ka soo qaadato xarunta shirkadda isgaarsiinta airtel aad qaraacaysa xidig saddex saddex afar afar gees ku biir maanta airtel dib ugu soo laamana barnaamijka dhegeysta idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari saaxib yaa dhammaantiin meel walba joogtaan naga dhegeysanaysaan saaxiibada sharaftay qaayaha qadarinta naga mudan dhegeystayaal iminkan aan dib ugu soo laabano saaka waxaan diiradda ku saarana kaga hadlaynaa dhegeystayaal bal iminkan waxaa laga maqan mar qaar waa muhiim inaan markaas isfahansiino sheega inaan horumar ku gaari karno dhegeystayaal waxaan iga go-an dhegeystayaal waxyaalaha markaas bulshadayda dadkayga horumar ay ku gaari karaan Ah, sidoo kale waxyaalaha laga yaabaa inay dad- inaysan fahansaneen inaan u jilciyo una sheego anigoo markaas waqti badan siinaya iyagana si ayban isku is- markaas isku dhiirageliyaan sidoo kalena ay qayb oga qaataan dhegeystayaal dhibaatada culeysada ayaa markaas ay ka mid tahay dhegeystayaal keydin waa keydinta la-aanta ayna haysato oo wax weliba markaasi aan ku tagrifaleyno ama sidoo kale sidaan doonaan u isticmaalayno anagoo markaasi mustaqbalka fog aan fiirinaynin waa shayga markaasi dhibaatadii culaysada nagu keeni karto dhegeyste anigoo ah, dabcan anagoo u fiirinayna carruurtayna mustaqbalkeena dhegeystayaal waa iyo weliba qoysaskeena Ah, laga yaabaa in iskuullada dabcan carruurta ay markaasi ku adkaato mise jaamacadaha waqtiyada ku biirayaan ima waxaad arkaysaa waalidiintii lacag u waayeen aabina waxaa laga yaabaa inuu shaqaynaya mise soddon kun uu ku shaqaynayo mise labaatan kun uu ku shaqaynayo mise hooyadii ayada guriga ay joogto oo laga yaaba xitaa in marar qaar ay maareynaynin lacagta markaas wadaadka uu dhiibayo ee laba kun meel ay ka dhigay ay ka dhigaynin si ay markaas qoyska dambe ee ugu fiiriso mustaqbalka dhegeyste haddaba sidee wax ku bilaabi karnaa dhegeystayaal maantaba maaraynta lacagteena haddii hab ahaato inaad markaas adiga muruqmaalato aad tahay mise xamaali xamaali aad tahay mise qof markaas dulyoonkiisa maalinta soo dhacsanayo mid ah dabcan bila ah lacag qaadanayo mis maalinla ah lacag qaadanayo dhegeystayaal haba ahaa- haba ahaado qofke mise adiga meherad ha kuu furanto mise dukaan ha kuu furanto waxay tahay ha kuu furanto mise adiga ganacsi caana mise qudaar ku jir waxay tahayba haba ahaato mise adiga xafiis fadhi mise shaqaale dowladeed ah mise shaqaale hayad haw waxay tahayba ahow taasi kama hadlayna ninka shi- laakiin waxaan ka hadlaynaa maxaa ku soo geli karaa adiga bishi maxaad maarayn kartaa maxaa meel dhigi kartaa maxaa hadhow u baxsan kartaa adiga carruurtaada iyo caafimaad hadday soo booda dhegeysta waa shayga markaas muhiim ah ama shay markaas cid waliba aan ka doonaynay inay markaas fahmaan rumaysamisa ha rumaysanin laakiin muhiimadda dhegaystaal waa in qofka markaas isaga nafsadiisa uu maamula waa in asaga markaas uu noqdaa shay markaas qof wax keedin karo waa shay adiga markaas ku anfacayo oo aad markaas noloshaada ku bedeli karto dhegaystaal qaabka uu aad ku oyi karta lacagtaada se kala saar tan adiga caafimaadka iyo qoyskaada kala saar dhegaystayaal tan adiga biilka markaas masruufka ciidda qoyska aad ku bixinayso ogsanow markaas howlaha dhan aad ka dabarto ama aad kala dabarto dhegaystayaal waxaa markaas lagaa doonayaa in aad lacag adiga aad gooni ay ku noqoto oo qoyskaad u dhigayso mise aad u kaydinayso taasi waa muhiim laga doonayo inta waxaa dheer dhegaystayaal marka aad wax barato ama qofka uu fahmo arrintan maanta uu samaynayo bilowga laakiin wuxuu markaasi laga yaabaa inuu karayso mise u dhibsanayo mise uu u arko lacag yar uu markaas imikan ula xarbinayo laakiin markii dambe ayaa laga yaabaa qofka inuu wax badan ka fahmo markuu lacagtaasi u keediyo ay u noqoto lacag kuusan ama lacag wax uu ku qabsan karo lacag markaas uu ku tilaabsan karo lacag markaasi meherad ama ganacsi uu ku samaysan karo lacag markaas asaga guri uu leeyahay markaas uu ku dhisan karo dhegaysa mise dhul uu ku iibsan karo wuxuu markaas ogaanayaa inay tahay dabcan wuxuu kaydinayay maanta inuu intifacsanayo mise uu helaya dhegaystayaal oo ku raaxaysanayo laakiin taasi ayaa anaga markaas waxaan u naqaanaa keliya nin lacag badan in wax kaysan karo dhigan karo haddii markaasi aan la halgamin haddii markaasi aan la dhiganin shay haddii qofka uu iska dhaadhicinin in wax markaas uu kaysan karo laakiin keliya uu ka firayo dabcan uu ka fikirayo wuxuu calooshiisu gelinayo ka fikirayo keliya wuxuu markaasi dadka kale iska siinayo isagoo fiirinaynin bal maxaa dad siinaysaa qofka qofku waa loo baahanya inaa marka mararka qaar aad sadaqa bixiso ama mararka qaar inuu wax bixiyo qofku waa loo baahan yahay laakiin adiga waxaasoo dhan lama doonaya inaad isku qalado ama isku dabcan isku qalado lacagta adiga aad kaysanaysa lacagta aad bixinayso iyo lacagta qoyskaada waxaa lagu leeyahay sida aad qoyska adiga waajib uu kaaga saaran yahay inaad markaas masruufato ayaa haddana looga baahan yahay inaad kaydka adigana kaalinta labaad ay ku gashaa ogsoonow waa dabcan aan kuu kala dhigay dhegaystayaal haddii aad toban kun qaadanaysa haddii labaatan kun aad qaadanayso waxaa lagaa doonayaa in labaat dabcan aad meel dhigto shan iyo laba kun iyo shan boqol mise saddex kun mise laba kun inaad meel dhigto waa muhiim adiga hadhow u baxsanaya adiga markaas wax kuu taraysaa cid kaloo kaa qaadanaysa ma laha adiga laga yaabaa qoyskaasi hadday xitaa nactii rabbi kuga imaato inay u baxsanayaan oo la dhahayo dabcan wadaadkii dabcan muxuu uga tegey ilmahaasi dabcan inay dhibaatoodaan haddaadan doonaynin qoyska inuu kaa dhibaatoodo ayaa maxaa laga yaabaa dad fara badan oo intaasoo sana shaqaynaya markii dambena guriga ku soo aruursadeen waxbana ma hayaan waa sax laakiin qoyskii bay u shaqaynayeen asaga nafsadiisa wuu shaqaynaya carruurtu markaas u shaqaynaya waa sax waa muhiim way fiican tahay inuu qofka shaqaysto laakiin maxaad ku shaqaynaysaa lacag ayaa laguu soo diraya habal laguu soo diray lacagta masaasaa lagugu soo diraya bal adiga isweydi bil walba waxaa laga yaabaa ama toban sano ba lacag in lagu soo dira meelaha dibada ha ahaato mise meelaha kale ha ahaato ha lagaaga soo diro mise dadka adigaa dhasha mise dadka kula dhasha mise dadka qaraabada ah lacag ha kuu soo diraan laga yaabaa inaa adiga taasi aan fahmaynin oo keliya dabka aad ku shubinayso waxaa laga yaabaa nin baa laga yaabaa in uu qayilayo labaatan sana wuxuu ku leeyahay dabcan qaadka waxaan bilaabay labada kun iyo waktigaas ama kun sideed boqo kun kun sagaal boqol siddeetankii baan bilaabay ku leeyahay bal hadda meeqaa sanaa laga jiro qofkaas waxaa laga yaabaa inuu afartan sano jir yahay bal intaasi lacagta ku baxayso waxaa laga yaaba maalintii in saddex boqol afar boqol uu ku qaylayo bal bishii meeqaa dhegeyso ku dhufa dhegeyso waxaa laga yaabaa in shan iyo toban kun uu ku qaylayo maalintii waa tusaale meesha ugu dhow baan ka soo qaadanaya dhegeystayaal shan iyo toban kun baa laga yaabaa inuu ku qaylayo bishii laakiin ma isweydinayo haddii bishaas shan iyo tobankaas uu dhigi lahaa bal ka waran waa qayilka ama wuxuu ku qayilayo ama sigaarka wuxuu ku cabayo mise wuxuu ku cunayo tubaakada bal isku jaangood shan iyo toban kun bay isku tegaysaa bisha laakiin ka waran ninkaasi haddii shan iyo tobankaasi kun dabcan afartan sano laga yaaba inuu qayila mise soddon sano inuu qayila mise labaatan sano inuu qayilayo qofkaasi qaad meel uu fadhiyo laakiin xisaabtii haddii aad markaas fiiriso isku dhufato bal fiiri dhegeystayaal xisaabta fiiri markaad isku dhufato tusaale waxaan ka soo qaadaynaa shan iyo toban kun dhegeystayaal ama raalli ahaada waxaan ka soo qaadaynaa adiga toban kun baan ka soo qaadaynaa oo dabcan bishii uu cunayay waa ninka bishii toban kun buu cunayay tusaale dhegeystayaal tobankaasi wuu iska cuno qabtay qaadkii dhibaatadii qurinkii buu joojiyey kadib labaatan sano cunayey bal ku dhufa lacagtaas imsa lacag laba milyan ayuu meel dhiganayaa dhegeystayaal ninkaasi bal ka waran waa nin markaasi dabcan wax badan qabsan karo waa nin asaga ganacsigiisa furan karo waa asaga dabcan nin isdabari karo laakiin taasi anaga nagama dhaadhacsan keliya waxaan aaminsannahay wixiina soo galob inaan sii cunno sii laqno laakiin nama fiirinayno maxaa anaga naga go'a tusaale hadda waxaan kugu soo qaaday ninka waaradiyaha ah laga yaaba habeenkaas inuu halkaasi fadhiyo habeenka inuu maanta dabcan wareeganayo xitaa laga yaaba inay tuuga markaasi soo weerarto ayagoo doonaya inay meesha ay dhacaan ay dilaan laga yaabaa shan iyo toban sana inuu halkaasi u fadhiyo weligiisna shay kamuu dhiganin halkaasi dabcan wax kamuu dhiganin toban kun buu qaadanaya laba kun meel kamuu dhiganin waana tan hadda le- dabcan leeyahay faqriga dhibaatada keentay ka mid tahay dhegeystayaal faqriga waxaa keenaa qofka keed la-aanta ama qofka markaas aan keed lahayn haddii qofka asaga noloshiisa uu maareeyo oo dabcan waxyaalo fara badan uu ka qaban karo uu ka bedeli karo waa nidaamka la doonayo qofka inuu ka guulaysan karo ama guulaysan karo weligaa ha u bixin wax ka badan intaad markaas hesho ama ha bixininba wixii adiga ku soo galo wax ka badan ha bixinin hadday ka keenaysaa dabcan weligaa deyn ha qaadin weligaa kurbo weliwal ha isgelinin adiga ka fikir dhegaysa maxaa kaa gu'i karaa bishan maxaa meel dhigan karaa qoyska markaad ka soo gudubto iyo nafsadaada markaad ka soo gudubto maxaa aniga meel dhigan karaa waa shayga laga doonaya qofka inuu ka fakaro haddii aad dabcan waxaa laga yaabaa maanta in hooyo ay- ay- dabcan caane ay gadayso ay laga yaabaa in se salaadii u fadhiisato ilaa iyo caawa ma laga yaabaa in saddexda saac ama afar saac habeenimo inay halkaasi ka tagto dhegeyste intaas waxaa laga yaabaa inay wax ka hesho laakiin ogsooma haddana waxaa laga yaabaa in hooyadii ayadoo dadaalayso xarbinayso in haddana waxba aysan dhiganayn ay idhahan bal ka tillaabso maanta caanahan aad iibinayso aad aad gadayso bal laba sano saddex sano haddaad ku jirto bal ka tillaabso haddaan ka tillaabsan halkee aadaya waxay leedahay waxaan ku tillaabsanayaa maanta la- la- maxaa haystaa konton kun tusaalaan ka soo qaadaya konton kun oo xalaal ah konton kun oo shakhsi kale ay ka qaadanin konton kun ayaday ay u dhididay konton kun ay u xarbisay konton kun oo siigada halkaas ay u fadhiday sanka kaga dhacaysa iyo indhaha ka gelaysa kolna wejiga biyaha marsanaysa dhegaysa yaadiidii markaasi ganacsigaas inuu barakoobi dhegeysto bal isweydi adiga yaadiidii ganacsiga inuu barakoobaya waa dabcan waa one hundred bas boqolkiiba ganacsigaas uu barakoobaya hooyadii markay ka gudubto caanihii ay gadaysa qudaar bay u gudbaysaa miis yar bay meel ka hagaajisanaysaa mise gurigeeda ka hagaajisanaysaa mise meel kale ka furanaysaa waxay noqonaysaa hooyada in baradhada ee suuqeeda ka soo qaadato ayada laga sii qaadanayo waxay noqonaysaa in ayada markaasi mar dambe isku sii filnaato waxaa laga yaabaa hooyadii inay haddana mehradii usii weynaato ganacsi usii baxo usii weynaado way kasii gudbaysaa marka dambe waxay noqonaysaa hooyadii shalay caanaha gadaysay hooyada qudaarta dhan kusoo degayso waa dadaal iyo qofka laga doonayo karti inuu sameeyo laakiin waxaasoo dhan waxay ka imaadaan in qofka loo kaydo shay ama in asaga markaas lagu dhiiri geliyo waa shaqaynaysaa maxaad kaysatay waad ordaysaa maxaad kaydsatay maxaa kuu yaallaa oo adiga carruurtaada doonaysa inaad nolosha ku badbedesho mise ay aad kaga hortagto waa sax ilaan qofka bini'aadamka markaad wax weydiisato maanta weydiiso beri dambe weydiiso xitaa kii kula dhashay oo isku hooyo aad tihiin oo isku naas nuugteen ayaa laga yaabaa inuu ku dhibsado ku karaahaysto laakiin markaad qof waliba isku filnaansho uu gaaro shayga qofka uu qabsanayo uu keensanayo uu dhiganayo wuxuu qofka noqonaya qof xasiloonsan qof xasilooni ka muuqato qof degan qof dhiiran qof ogsoon in wixii hadhow uu keensaday uu intifaaca yacan uu isticmaali doono uu adeegsan doono oo meelna markaas uu ka gaari doono dhegeystayaal bal markaa fiirso wejiga hore fiiri qofka waxaa laga doonaya waxaa laleeyahay eh, talada ugu horeyso oo aad si fiican markaas inaad u maarayn karto lacagtaada waa inaad marka hore aad qiimaysaa war imis- imisaa i soo gasha hadday tahay shaxaad hadday tahay laaluuf iyo hadday tahay wixii adiga aa shaqaysa imisaa i soo gasha bal kaydi fiiri bishii hore ama labada bilood hore adigoo markaas wax kaydinin bal xisaabi maxaa ku soo gala maxaa ku soo geli karaa ibraahimow maxaa ku soo geli karaa batuulo bal isfiiri maxaa ku soo laba bilood xisaab inaad samaysan waayo maxaa ku soo geli karaa haddaad aragto in lacagtii ay markaasi nusqaan ay tahay ay ku soo geli karin wax fiican waa inaad isku daydaa laba kun inaad bil walba meel dhigi karto xitaa haddii adagoo ka baahan isku day inaad meel ka dhigi karto ka fakar naftaada iyo tan dambe dhegeysa ha noqonin doqon markaasi xaaladaha sida doontaba ula soco socoto mise ula soco socdo haddii la arkaya meel baa shay waxa eh, dabcan qaali u arkaya wuu iska iibsanaya wax kale u arkaya wuu qaadanaya shay kale u arkaya wuu samaysanaya asagoo laga yaabaa in xitaa tabartiisa aysan ahayn in lacagtiisa mishaarlaha mise billaha aynaysan xitaa isqaadanaynin shay muhiima adiga fiiri maxaa adiga kee dabcan u baahan tahay oo adiga ku badbaadin kartaa qoyskaada sidoo kalena hadhow aad uga maarmi kartaa lacagta adiga kaydska meesha aad gashatay tusaale waxaan kugu soo qaatay madaxweynaha shalay uu ka hadlay wuxuu kasoo aad uga hadlay uu sheegay qofka inuu adag- asaga kayd uu samaysto waa muhiim inuu markii dambe pension uu qato qofka inuu asaga dabcan markuu shaqa fariisi ama shaqada uu ka fariisanayo tusaale oo kale yuusuf maanta shaqaduu ka fariisanaya qof waayeel buu noqday ama qof da u noqday maxaa aniga accounti i yaala maxaa aniga kayd kaydsaday maxaa aniga hadhow dabcan caruurtaan u yeela maxaa aniga wax ku furan karaa maxaa dhaqaale ku samaysan karaa dabcan qofka taa laga doonaya taas waa dhegeystayaal labaatanka sano soo socoto afartanka sano soo socoto iyo shan iyo tobanka sano allahu dabcan dad qaar ba hadda kuleeyihiin wuxuu wiilka ka hadlaya foga dabcan waa laakiin imisa adiga joogta waxaa laga hadda in afartan sana laakiin afartan waa soo martay laakiin dan baa hadda gaaraya ilaahay baa gaarsiin ilaahay baa taala taala cilmigaas la taala laakiin dadaal haddii aad dadaasho lacagtaasi kaama dhumayso maxaa xaaskaadii baa qaadaysaa haddii xaaskii meesha ka baxdan ilmihii baa qaadanayaan oo intifaacsanayaan oo meel ku gaarayaan marka waxaa lagu leeyahay adiga qaame adiga markaad qiimayso waxa ku soo gelayo kadibna kala jar inta saxdaa meel dhig waxaa saxda ah oo noqon doonta inaad markaas qarash garayso wax ka yar intaad shaqayso dhegeys ama shaqaysa aan shaqaysanayso waa inaad dabcan aad qarash garaysa inta intaad shaqaysanayso ama inta adiga ku soo gelayso wax ka yar sidaa darteed waxaa isbedel markaas la heli karaa ama qofkuu heli karaa in markaas wax badan u kaydsanto ama wax badan uu helo wax badan uu isticmaali karo wax badan oo markaas xalaal ah deg deg uu ku heli karo xitaa uu ku furan karo howlgabka markay imaato wuxuu qofka wuxuu helayaa in lacag markaas noloshiisa ku maareyn karo ku furan karo ganacsi ku heli karo dhab ahaantii ma fududa in wax waliba oo qarash qofka uu qarash gareeyo in haddana markaas ay ku adkaato dabcan waxaa laga yaaba inuu dhibsado labada sano saddexda sano afarta sana laga yaaba inuu dhibsadaba uu leeyahay dabcan waxaan meesha lacagta iskaga jirta dalla-aanta maxay tahay ama waa ku soo bixinayaa laba bilood saddex bilood afar bilood isagoo gaaninba sanad iska daa waa sanad wayba badan tahay isagoo afar bilood gaaninba wuxuu ku leeyahay lacagta meeshaada maxay ugu jirtaa oo bil walba meeshana ugu dhuraya ma aha adiga iska daa hilmaam lacagtaasi adeer hooye lacagtaasi hilmaam oo meelka keydkaada keliya waa inaad fiirisaa marka adiga kuu gaarto oo la socoto oad dhihi karto waktigaas waktigaasaan bila iminkan meeqaa igu jirtaa talow ma ii gaarta laba boqol oo kun laba boqol inay ii gaartaan umaleeya laba boqolaa la soo baxsanaysaa kadibna waa siiranaysaa suuqaa nindheynaysaa kadibna wixii fiican oo socon karo yaa fiirinaysaa kuma khasaaraysid cagta anaan kuu hubaa aan kuu haya wix adiga aad dhididkaada wix iska cuna qabataynte kuma khasaaraysid horumar baad ka gaaraysaa dad badan baa aragnay intay howlo kaydsadeen lacaga kaydsadeen maanta horumar ku gaareen dad badan maxaa aragnay intay wax badan cunaha iska qabteen iscunaqabteen oo markaas mustaqbalkooda nolosha ka daareen dabcan si meel heer sare u gaaraan ayay markaas meel dhigteen taasi anaa ku hayaa adeer eedo anaa ku hayaa taasaa ka welwanin ka fakerin dabcan calooshaada dabcan caloosha way baahan sax laakiin nidaamkeeda mari caloosha sax wax bar caloosha wax waa la baraa shayga bar wax walbo hahu hanqaltaagin shay aad awoodi karin hahu hanqaltaagin shay aad markaas hamili karin dayn ha u qaadanin culays hadduu imaado ha iskurbaynin oo intaa ka ordin hintaa ka ordin intaa ka ordin intaa ka ordin tartiib isxasan isdeji waxaa leedahay ma la qaban karaa haddii jawaabta ku soo baxda haa qabo haddii jawaabta ku soo maya kabtaa ku dhaaf waa sheega marka hore inaad kala ogaataa haa iyo maya haa iyo maya anaga waa inaan marka hore kala saarnaa haada iyo mada mayada haada meesheeda dhig oo yay in badan kaa badanin maya isku day inaad barato adigoo wixii fiirinayo xaaladaada og haddii wixii ay kaa go-aanna tusaale qof ku leeyahay walaalo wax baan kaa rabaa isagoo hayinbuu ballaan qaada wuxuu ku leeyahay noo bisha markay dhamaataan ku siinaya oo waan kuu raadinayaa laakiin adiga toban kun baa qaadataa wax ma awoodid qofka u sheeg waxaa ku dhahdaa walaalow in yar baad isoo gashaa wixii reerkii iyo qoyskii bay ka badneen balsaaba ogo insha allah haddii wax kale ay soo galaan waa la heli bishard lacagtaada adiga xisaabta kuu taalo waa inaad qala qaadaa oo meel kale aad markaas ku shubin ogow adee xisaabteeda taqaanaa xisaabta hadhow haddii dabcan wixii aad rabtay inaad meel dhigato mise keedkii baa hadhow qalqal kaa gelayaa u sheeg laakiin aniga waxaan naqaanaa haa haa haayadaas waa muhiim waa muhiim inaad meesha marar qaar aad ka bixisaan marna aad soo gelisaan u badno inaad markaas maya aad dhihi karto wixii ma heli kartaa maya walaale maya maya maya la nin dabcan waardiye ah tusaale waardiyahan kaaga soo qaadanaya ninka afartanka qaadanaya haa haa hadhow hadduu rabo ninka kontonka boqolka kun qaadanaya haa hadhow laakiin laakiin ninka labaatankan kun qaadanayo mise ninka shan iyo tobankan kun qaadanayo mise ninka tobankan kun qaadanayo mise ninka shan iyo labaatankan kun qaadanayo dabcan kama badno awoodna uma hayo asagaa ka baahan asagaa halkaa u fadhiya asagaa xamaalan isoo ordaya in markaas culays dadka kale sii saaro maxaa looga bixi karaa culayskaas marka in qofka asaga uu noqdo qof shaqaysan karo qof wixi soo dhacsan karo qof wixi raadsan karo oo qof kale hadhow dadka waxaa arkaysaa inay markaas inkastoo la kala maarmin haddana waxaa arkaysaa dadku haddana dabcan yala kala maarmeen oo qof waliba dadaalayo xamaalanayo ordayo marka waxaa arkaysaa ganacsiyo kala duwan markii markii dambe waxaa arkaysaa dad intay shirkad noqdaan laga yaabaa tabaruc inay shirkad noqdaan in markaas meel dabcan oo xitaa alaab ay ka jirin in alaabtii ay keenaan qiimo jaban ay kusoo qaadaan qiimo jaban dadka ay kaga sii gadaan dabcan qiimaha markaan kuleeyahy qiimo jaban ay kasii gadaan tusaale qofka waxaa laga yaaba in alaabta uu kusoo gadayo jumlahaan uu kusoo gadayo shaygii inay u saaran tahay labaatan shinin asaga labaatan shinin usa laakiin intuu soo qaadan waa shay tiro badan waxa uu dabcan wuxuu saaran labaatan shinin labaatan shinin markuu saarto shaygii tusaale waxaan usoo qaadanaya kaafada telefoonka la gashay tusaale usoo qaadanayo kaafada telefoonka waxaa laga yaabaa inuu asaga kusoo qaadanaya intaas boqol iyo konton boqol iyo konton shin kusoo qaadanaya waxaa laga yaabaa inuu saaranayo konton shin inuu saara mise inuu saaranayo labaatan shinin boqol iyo toddobaatan boqol iyo todobaatan yuu haddana jumlahaan wuxuu kusoo qaadanaya intaasoo kun buu soo qaadanaya wuxuu geenaya magaalada gaarisa wajeer iyo mandheera iyo siolow kala geenaya wuu kala qaybinaya tiiba wuxuu saaraya tiro badan waxaa laga yaabaa in afartan usoo afartan kun uu soo qaatay mise laga yaabaa toban kun oo kaafa inuu soo qaatay tobanka kun miyaa imisa u saaran labaatan shin baa u saaran ma ka faa'iidin mise kama faa'iidin laga yaabaa inay halmar ka baxaan laga yaaba haddana in laga sii kala qaato shaksi ama qofki waa qofkan laga doonayo in labaatan shin shay u saar kuwa kaloo sii qaadanaya mise ayagana jumlahaan kaga sii qaadanaya kuwa ila ninkan waa hoose ila shaksigan ma dadkan ila waa dad ganacsi ah oo jumlo soo qaadanayo jumlihii ay soo qaateen dadka dee sii kala siinayaan sida hadda suuqyada nairobi markaad aragto dad baa wax soo qaadan dad kalaa sii qaadan dad kalaa sii qaadan ilaa marka aniga dambe inaga soo gaarayso waa sidaas waa intaasoo gacan bay soo maraysa sheegan baa toban toban buu saari kan kale toban buu saari kan kale shan iyo toban buu saari kan kale labaatan buu saari kan kale soddon buu saari laakiin ogsoonow lacag badan baa ku jirta laakiin aniga ma fahansanin aniga waan iska ordaynaa shakhsiyaadkan waxaa laga yaaba marka tobankaasi inay is abaabulaan ay dhahaan niyow adiga maxaa haysaa niyow aniga wuxuu dhahayaa anigo aan lacag yaroo keyd aan dhiganayo ayaa meel ii taalla oo boqol iyo konton kun ah waa tusaalean ka soo qaadanaya boqol iyo konton kun ayaa meel ii taalla war adiga meeqaa haysaa niyow saddex boqol oo keed ah ayaa meel ii taalla imisa noqonaysa afar boqol iyo konton kii kale laba boqol buu dhahaa kii kale waxay isku tegaysaa lacagtii laba milyan baa laba inay isku tegto ama saddex milyan ba waxay kadibna ay go-aan ku gaarayeen inay alaab soo qabtaan soo dejistaan dadka haddana ay kaga sii macaashaan ama dad kale ay kasii qaataan oo horumarka markaa la gaari karo in dadkii ay isku milmaan sidoo kale magaalo ay noqoto magaalo ganacsi booming business lagu leeyahay hadda nairobi waa kaloo aragtay intaasu dukaamaa ka furan intaasu maqaaxyaa ka furan intaasu ganacsiyaa ka furan wixii saasna way socdaan waa dad waxaa arkaysaa dad dabcan isku xiran waxaa arkaysaa dad ka shaqaysanaya hadda tusaale oo kale madaxweynaha arrintan aad ba uga hadlay wuu leeyahy dadka waa inay marka hore fahmaan kaydka macnaha uu leeyahay inuu qofka u kaydsan karo madaxweynaha dooruu ka bara mise digaag waxa u taqana dhegeystayaal wuu ka ganacsan wuu ka ganacsan jiray wuxuu tegi jiray mooyaale dabcan dooruu ka soo qaadan jiray dabcan eeloorad uu ka qaadan jiray magaalooyinka ka soo aruurin jiray inyar inyar buu u aruurin jiray inyar inyar buu u aruurin jiray ilaa markii dambe uu meel xarun weyn sigooy uu ka furtay dhegeysan digaag inyar inyar sun labaatan toban shan afar uu meel ugu gurguraya dhegeysan waxay markii dambe noqdeen inay soo saaraan ukuma ukumihii ayaa hadda meel walba gaareen ukumihii ayaa hadda dabcan noqdeen kuwa uu leeyahay madaxweynaha oo hadda intaasoo bishi dhegeyso intaasoo milyan boqo intaasoo milyan ayay soo saaraan dhegeystayaal oo dabcan lacag ah oo asaga madaxweynaha leeyahay waa shayga marka laga doonayo in qofka isaga uu fahmo yoolkiisa in uu dejiyo dhaqaale yoolkaada dhaqaale waa inaad dejisaa dhegeysa laakiin qaabkan u dejinaynaa aniga hadda waxaa naga dhaadhacsan maxaan fahmaynaa maxaan fahmi karnaa oo qofka shakhsiguu fahmi karaa wax uu ku dhigan karaa dhaqaale uu ku samaysan karaa haddaba adiga deji dhaqaalaha yoolkaaga ah mustaqbalka adiga dhow oo adiga markaas u samaysanto aad kaga gudbi karto dhibaatada kaga digtoonow ka digtoonow wixii adiga kugu soo socdo allahu aclam cilmulgheyb ilaahay baa taa u hayaa laakiin adiga dadaalkaada samee wixii qofku ku digtoonaan karo u digtoonow carruurtaada iyo xaaskaada u digtoonow qoyskaada laga yaabaa dad qaar inay guryo kale ku jiraan bal laba toban sano iyo ama shan iyo toban sano laga yaba inuu kiri ku jiro haddana waa meel dabcan dhaqaale yaryaa laga yaba inmise waxaa laga yaba ninkii inuu darabal uu yahay oo gaari dad kale uu leeyahay inuu wado bal asaga isma waasanayo wuxuu leeyahay keli ka fikirayaa shan boqol oo qoyskii maalintii u raadi iyo kun shin oo ninkii ninkii markaasi shaqaalahaad u ahayd waa darabaliinta sida qaar ay ku fikiraan bal aqliga xumadooda fiiri asagana waxaa laga gaariga inuu iskaga jiro iska qaylaayo ama maanta kama fikirayo taas ma aha adeer ninka waad u shaqaynaysaa laakiin ninka aad u shaqaynayso goormaad ka gudbin doontaa oo adiga gaari aad leedahay aad ku shaqaysan kartaa kunkaa ninka aad u celinayso adiga koorme keedkaada aad dhigan kartaa gashan kartaa shanta boqol aad sheegaysana qoyska way usii soconaysaa waad u wadaysaa adigana faa'iida markaasi ka helaysaa kana fahmaysaa wax badan oo qofkuu ka qabsan karaa waa hadda si dhibaatada gobolka waqooyi bari ka taagan inta badan waxaa leeyahay weliba waxaa ugu daran gobolka mandheera ugu daran leeyahay poverty fakriga markii laga hadlo waa fakriga gobolka waqooyi bari waa mandheera waa isiyeelo waa gaarisa iyo iyo wajeer ayaa ka mid ah marsaabit dhankaas hadda waxaa leeyahay fakriga dhibaato badan ay ku haysaa waddanka waa sheyga looga baahan yahay in fakriga dadka si looga bixin lahaa waxa keenaya waxay tahay anigoo waxba aan meel kaydsanaynin anigoo meel waxba aan dhiganaynin anigoo carruurta aniga iyo weliba caafimaadkeena aan sidoo kale iska daaweyn karin haddii cid weliba ay noqon lahayd haddii laguu soo diray haddii laguu soo diray iyo haddaa xamaaltay iyo haddaa xamaalaninba haddii cid weliba ay noqon lahayd in shay u keydsado xitaa kuwa maskiimada ah markay wixii ay noo dhurmaan ay noo hagaagaan ayaa laga yaabi lahaa in toban ruux ama toban ama sagaal ruux ama shan ruux markay lacagahooda keedka ay u dharmaan ay la soo baxaan inay markii dambe isdhahaan war qoyskaas ayaa dhibaataysan ilmaha waa agoomo nin baa ka dhintay carruurta way dhibaataysan yihiine bal aan iska soo arurno meeqaan nahay toban ruux toban ruux min toban toban ah nin lacag badan baa maanta keedka ka soo qaatay imisa nin saddex boqol oo kun baa ka soo qaatay keedka kan kale wuxuu leeyahay nin aniga lacagtii aan duranayay afar boqol bay gaartay toban kun ka soo bixiya dabcan waa dad markaas isku naxariisanayo qofka markuu wixiisa kaydsado amase dhididkiisa dabcan wuxuu jecel yahay in wax badan uu ka qabto uu ka sadaqaysto waa tan ugu faa'iida badan laakiin markada waxaan arki lahayn dadkeenu isgargaarayo dadkeenu wax isku qabanayo dadkeenu guryo isku dhisaayo dadkeenu oo nolol wanaagsan gaareen laakiin taasi aniga ma fahansanin keliya waxaa naga waxaa dabcan dadka kale nooga fiican yihiin runta inaan isku sheegno been mise run runta haddaan isku sheegno dad kale way nooga fiican yihiin keed ayay dhigtaan gobollada kale keed ayay dhiganayaan ninba wuxuu ku leeyahay maya maya lacagtaas lama daaraan waayo lacagtaa maya wuxuu ku leeyahay nin baa wax ka dalbanaya nin madow dadkan soomaalida aan ahayn oo waddankan la degan wuxuu ku leeyahay maya lacagtaas lama daarayo maxaa lacagtaa waa keed saaxiibo maya lacagtaas maya maxaa ilmo yar baa ii joogaan aniga jaamacaddii baan wax uga bixin rabaa heer bay gaaraan marka dambe nin waxaa arkaa isku filan nin waxaa arkaa deen aan qaadanaynin nin waxaa arkaa isaga wixiisa kadi isku jaangoynayo wadanayo laakiin taas anaga dabcan markaan fiirino bulshadeenna waxaa noo roon dumarka dumarka haddaba dabcan waxaa arkaysa hagbad bay ku jiraan mise ayuutay ku jiraan shan ayaa iskaashanayaan toban iskaashanayaan kadibna lacagtay isku dhudhuranaya isku dhudhuranaya intii bay reerka ku celcelinayaan waa sax hooyada markaas waxay samaynaysa fiir laakiin raggana inta badan qaarka dowladda kuwa ku jira iga daa kuwaas waxay ku xisaabtamayaan penshonka dowladda ay ka jarta xitaa ayaga fiiri dowladda u jaraysaa ayaga xitaa ma ahan ayaga xitaa ma ahan ayaga ma ahan ayaga ma ahan dowladda u jaraysaa kuwaas kuwaa dowladda u jaraysaa ninkana arkayso guryaha dhisana markuu ritaaya u qaadmiso uu shaqada howlgab ka noqdo askariga arkayso ninka dowladda u shaqeynaya boostada u shaqeynaya ninka wax kale u shaqeynaya public works u shaqeynaya mise dowladda wixii dhan u shaqeynaya markuu howlgab noqdo guryaha uu dhisanayo iyo carruurta ay akhrisanayaan ha u malaynin wax asaga ma aha waa dowladda ayaa intay mishaarkiisa ay ka jiri jirta haddana madaxweyneha wuxuu leeyahay lacag badan baa laga sii jaraya dadkaasi si lacag badan ay hadhow u qaataan markay howlgab noqdaan dabcan waa dadaal hadda intan hadda ka bilaabata laga hadlaya in qofka isaga uu dadaalo si noloshiisa uu u maariyo uuna sidoo kale u noqoto qof isku filnaansho gaari karo aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka qoy bari dhegeysanaysaan saaxibayaal dhammaantiin bal iminkan shirkadda isgaarsiinta safaricom haddaad markaasi safaricom dhegeystayaal telefoon la-aan aad ahay waad haddii telefoon la-aan aad tahay oo telefoon uu kugu xun yahay mise telefoon niclo tooshla aad haysato iminka telefoon ayaa lagu hayaa dhegeystayaal oo waxaan ku leenahay keliya booqo shirkadda isgaarsiinta safaricom shirkadda safaricom waxay mar waliba macaamiisha u haysaa in markaas adeegyada wanaagsan adeegyada markaa shirkadda haysa inay kaga faaideysan karaan mise ka heli karaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay iibsan karaan telefoon casri ah oo ay ku iibsan karaan labaatan shilin safaricom waxay haatan doonayaan in macaamiisheeda ka faa'idaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii wax la midka ah waxaa hadda dhegeysaad iibsan kartaa telefoon cusub ee new neo raybro waxaad ku iibsan kartaa labaatan shilin dhegeysa maalin waliba fursadan keli waxaa kaga faa'iidaysan karaa macaamiisha macaamiil waa dabcan macaamiisha isticmaala mulika musi telefoonka ee kenyaanka u yaqaaneen kabambe tooshlaha soomaalida dhahda wana macaamiisha telefoonka ee two g three g adeeg waxaa la dhaha lipa mudhogo mudhogo ee micnaheed markaas u yahay tartiib tartiib in qofka iskaga bixin karo soo si deg deg ee buuq uusan qabin tusaale dhegeys markaad haysata adeegan casriga internetka u isticmaali karto waxaad kaga faa'idaysan kartaa waxyaalo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googolka wax kaga baari kartaa waxaad sidoo kale u adeegsan doontaa telefoonkaada inaad u adeegsato waxyaalo fara badan in badan markaas qabyo ka ahaa sidoo kalena in badan aadal le-eed telefoonka hadda markaas ka heli kartaa waana telefoonka new neon raybro waxaad u isticmaali kartaa tilmaamaha qararada ama qarar waa google map wax u taqaana dhegeysa sawir aad sidoo kale telefoonka ku qaadan karta qurux badan waxaad arkaysaa dad badan markaas kaga faa'idaysa isticmaalka dhegeystayaal shirkada ee safaricom iyo weliba qeybteeda telefoonkan cusub gabdho fara badan waxaa arkaysaa karinta dabcan karin- waa karinta cunada markaas aad ugu liitay hadda laakiin wax badan ka faa'iidey dhegeystayaal oo ka barteen cilaanka iyo weliba isqurxinta dumarka qeyb ay markaasi ka tahay qeybta youtube-kaad ka fa- ka ba- ka baran kartaa dhegeystayaal macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka ama uu heli karo qofka new waa new waa telefoonka new neon raybro iyo in kale fursadda nipa mudhogo mudhogo tani waxay markaasi micnaheeda tahay in haddii aad aad dabcan isticmaalayso telefoonka casriga kama faa'iidaysan doontid wejiga hore fursadda nipa mudhogo mudhogo si aad u fiiriso waxaa laga doonaya keliya inaad qaraacidog shan afar afar afar gees mr five four four hash kadibna xula nipa mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhaway safaricom markaad lacagta hesho waana in sida ugu dhaxsiyaha badan qofku halkaasi ku aado kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumarisa halka baaqad ku bixisa muddo eh, gudahooda ama muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad markaas qofka u siinaysaa in si tartiib ah markaas uu iskaga bixiyo dhegeystayaal haddii aadan fursadda haysanin inaad hesho waxay micnaheeda tahay inaad markaas haysato telefoon casri ah waxaana dirada la saaraya dadkaan haysanin telefoon casri ah dhegeysta si aad u ogaato maantaba hel adigoo qaraaci degshan afar afar fargees star five four four hash kadibna xulo lipa mdhogo mdhogo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybir ayaa dhegeysanaysaan saaxib yaal dhammaantiin Eh, subax wanaagsan eh, saaxiibada ma- iminkana dhegeysanaya bal iminka qaadka telefoonada haddii aan siiyo fursada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhe- dhegeystayaal bal iminkan ha faqriga iyo weliba dhanka gobolka qoybari haddaba dhibaatadana haysato dhegeystayaal sidee markaasi keyd aan u samaysan karaa ama cid weliba keyd ay u samaysan karta ama shakhsi weliba keyd u samaysan karaa nidaamkee laga doonayo in qofku uu iska cuna qabateyn karo asagoo doonayo inuu markaasi yoolka fog u fiirinayo mase mustaqbalka fog dhegeystayaal asagoo markaas u danaynayo caruurtiisa reerkiisa qoysaskiisa lagayaba baahida faraha badan ee haysa qofku kaga bixi karo dhegeystayaal da- dariiqadee loo raaci karaa weliba qaasatan gobolka waqooyi bari saaka tula- bal tusaale aan isa siino si aan dhibaatadan eh, dabcan faqriga iyo culiysada mahay haysato aan eh, kaga bixi karno dhegeystayaal waa qaabka loo dabcan saxda ah dad badan waxaan arkaynaa eh, in eh, dhibaato fara badan ay soo mareen laakiin markii dambe eh, raaxo ay ku- dabcan eh, ugu dambeysay markay imaatay lacagta keedinteeda dabcan waxaa eh, tusaale usoo qaadanaynaa nin eh, markaasi eh, samuel lagu magacaabo dabcan waa nin shaqaale ah wuxuu qaadanayay lacag eh, af- wuxuu qaad- eh, wuxuu qaadanayay lacag gaarayso eh, labaatan iyo sideed kun ayuu qaadanaya lacag ah ninkan lacag labaatan iyo sideed kun uu qaadanayay Eh, inkastoo laakiin lacagta uu keedinaya ma- eh, safgaranaya ee aada u tiro badneed ogow nairobi uu ka shaqeynaya ninkan maantana waa ganacsade dhegeystayaal waxaana leeyahay eh, dabcan ninkan markuu k- eh, soo galay nairobi ayuu ogaaday culays- eh, culayska maciishada nairobi kadibna eh, wuxuu keedinaya leeyahay laba iyo toban kun eh, bishiba laba iyo toban kun ayuu keedinayay Eh, guri yar ayuu ku jiray eh, maqaaxi agtiisana ama eh, agtiisana wuxuu ka cuni jiray raashiin oo mar- eh, dabcan uu ka cuni jiray markii dambena raashinkii maqaaxiddu wuu jejiyey wuxuu dabcan samaystay eh, eh, asaga ayaa karsan jiray leeyahay eh, cuntada samuel een, laba iyo toban kun ayuu bishii seefgaran jiray ninkan ayaa laleeyahay een, bishii sanadkii waxay markaasi tegeysaa een, boqol afartan iyo afar kun ay tegtay een, shaqada wuxuu ku jiray laleeyahay een, sideed sano ayuu shaqada joogay laleeyahay ninkan eh, sida asaga xitaa uu ku sheegayo een, wuxuu markaasi seefgaraysay lacag gaarayso eh, sida ayagay sheegayaan hal eh, dabcan asagana laga soo xigtay hal dhibic hal milyan dhegeystayaal hal milyan boqol iyo konton eh, kun ayuu markaasi seefgaraysa ninkan kadib wuxuu markaasi samaystay ganacsi asaga gooni u ah een, uuna ku furay lacag gaarayso toddoba boqol oo kun toddoba boqol oo kun ayuu ku furay ganacsigaasi afar boqol oo kunna way u soo hartay dhegeystayaal oo keed ay weliba keedkii weli daba socdaa ninkan dhegeyso keedkii ayuu daba socdaa afar boq- afar boqol oo kunna wuu dhigtay eh, toddoba boqolna eh, ganacsi buu geliyey ganacsiga ayaa markaas u bulaalay eh, sidoo kale ganacsi weyn u noqday ganacsi lacag intaasoo milyan uu ka keenay kadibna shaqadii uu ka tegey ayaa leeyahay labada bilood hore shaqaduu ku shaqeynay laakiin kadibna shaqadiisa ayuu toos ugu soo u bilaabay wuxuu markaas markii noqoday shaqo asaga uu leeyahay shaqadiisa ayaa markii dambe isku bedeshay dhegeystayaal mid asaga wax weliba ku soo dhacayaan mid asaga weliba eh, dabcan uga imaanayaan dubadaha wadanka shiinaha ayaa leeyahay een, a- alaabta uga imaadaan dhegeystayaal sida beeshinka oo kale een, baaldiga ayaa laleeyahay een, een, agaaba- caag- caagahan oo kale ee- ayuu aad shaqadiisa markaas u fahmay waxaa leeyahay intaasoo milyan waa ninka hadda markaas canshuuraha ugu badan kenya ayuu waa ninka canshuur dhegeyso canshuuraha ugu badan kenya waa ninka qeybta ayuu ku wuxuu ku jiraa qeybta markaasi badan ee canshuuraha kenya bixiso ayuu qeyb kaga yahay ninkan bilad ayaa mar la siiyey dabcan waa qof waliba dadaalkiisa dhalinteen waxaa markaas looga baahanya marar qaar shaqa la-aantan hadda ay sheegayaan markay shaqo yar helaan inay ka faa'iidaystaan oo noqdaan dad wax markaas nafsadooda usoo saari karo dadkoona ducan ka faa'idi karaan ayagana isfaa'idi karaan dhegeystayaal war iminka qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal qaadka telefoonka ku jiran siina walaal soo dhow magacaaga halo soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم وريا بكر soo dhowow
ورجيس بكر ويورا waa ku maqlayaa xuseen faliir
ابو صاحب وفتاي waan dhowahay soo dhowow
ابو وانكود وهي haye وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حدي عنو غودا غلو haa
ee horta anaga wax meel aan dhiganayno malaha sababta maxay tahay adaa u horeysa horta
anaa ugu horeeyaa sababta maxay tahay
adigana waad igu xigtaa
waa laba
wixii naga sii dambeeya dibcadu malen saddex iyo afar ay sii noqonayaan
hadde eh, annaga waxaan wax u dhiganayna horta waxaa weeye aan kuu sheegayaa dadka annaga waa iska reer baadiyo reer midig u badan yahay oo maat xoolo dhaqato iska ah ninka hadda magaalada soo galay aad arkaysa hor uma sii soconayo haye
nin waxaan arkay chief eh, oo senior chief ah oo la dheeraa meeshan madowgaasa lagu weynaa haye
inaad garan waan malaynaya waa duqa wuu dhintay allah unaxariisto xuseen guura la dhahay haye
ninkii yaraantiisa sii ree magaal uu ahaa ee magaal ugu soo dhex koray jiifnimuu qaatay jiifkii kabacdi haddana kitaaya markuu qaatay Mm.
idaaley buu gataw haye
magaaladii buu ka baxay halahoo yarna wuu gatay wuuba iskaga tegaba haye
aqoontii wax lagu shubanaya idaaleydii wuxuu ka dhigtay halihii haye
Eh, mid kale asoo waxaa jirta aniga ila dhashay oo asagana saasoo kale mar bolis iyo ahaa kablownimuu ku gaaray haddana jiif buu noqday jiifnimada haddana uu taagaa jiray hadda waa jiiska lag dheera
waa magacyada dadka ha sheegin iyo shaqadooda ha sheegin laakiin bal waxaa ka baratay adiga bal noo Maya, sh- waan kusoo wada waa Ha- haye ma- waan kusoo wada abow sida sida Ay.
aniga anba eegana yihiin mog waa sax marka maxaa ka- maxaa kuu baxay dadkaa shaqaynaya iyo adiga maxaa kuu baxay markaad fiiriso markay ritaar noqdeen mise ay shaqa howlgab ay noqdeen
ninkii aan kusoo hirinayay aan lahaa magaalada ha ku kala tuso oo siduu asag u dhaqanaya aad u dhaqasid baa baadiyihii meel adabaa dalleer meelkiisa iga hor imaada asagoo xean kaxinay haye
ani haddaan soo dabmara maxaa inaan lilin
laakiin xitaa adigoo baadiyaha jooga wax- wa- meel waa dhigan kartaa xuseenow da- kuma xirna ma- magaalada keliya kuma xirno
sax waaye waan dhigan kartaa laakiin fikradii waxaa waaye waxaad maan tahay socon berina ilaahay baad qabtaan waaye un maogi Xuseen- Adiga markuu waxyar uu iska gaaraba ninkii ama ilmihii eh, kuraydi buu naag u dooni ama asagaa tu labaad dooni gacanta markuu wax kuuso dhalo tu saddexaad baa dooni kaala wax meel dhigo xuseenow xuseenow aniga hadda waxaan ku hayaa ma maqlaysaa aniga waxaan ku waxaan ku hayaa nin ijaar ahaan jiray ama shaqaale ahaan jiray xoolo raaci jiray oo geel raaci jiray ninkii intaasoo sano xoolo raaci jiray laakiin wixii la siiyey oo geelaasu ku dari jiray geelaasu ku dari jiray markii dambe wuxuu noqday in geeli ku jiray in la mid uu ha- asagana haysto ma garate markii da- markii dambe wuxuu noqday ninkii ijaarkii ahaa in asaga ijaar dadkii kale dad kale ay u noqdaan muxuu meesha ku gaaray ha ijaar loo noqdaba ijaar loo noqdaba sumaad arkin adiga
ha waan arkay waa jirtee marka ninkaa muxuu sameeyey ninkaa wax muu kaydsanin mise muu kaydsanin
ninkaa wax uu keedsaday malaakiin keedkiisaas asagaasay ku egtay maalinku wax yeesho ha
ilmi ilmihiisu wax meel ma dhigayo dabcan nin hadda xoolo leh oo geel leh dabcan carruurtaas isaganba u keyd soo maahan ninka wuxuu u dadaalaya u dadaalaya oo kale
haa hadde akoontada baadiyaha maarata xoola dhaqatada xaggeeda akoon waa waxu leedahay oo waad dhigan kartaa waxaana waad yareeraysan kartaa waa xoola waad ku tabcan kartaa laakiin dhinaca magaalada hadii la yidhahdo oo akoon aad tiraa aad furatis filin maba kuu gela ana hadda kula hadlahay akoon baa ii furan
maxaa ay kugu furminayeen soo hadda account hadda waxyaalo kaloo ardaalnimo ku dhex wadaa soo maahan xuseynow
maya gabdhahay nihow adan ogteeda waxaaba dhahday isku filan baa meesha soo geli ana wax isku filan la dhaal adig bixiso oo aniga ii muuqda maya qofka asaga soo iska xuseynow qofka asaga soo iska dhiga waaye adiga hadda dabcan dabcan waxaa laga yaaba maanta waxyaalo qaar inaad samaynayso aan ogyahay aniga
Eh, eh.
ma garat waa garatay laakiin waxaa haddaad joojin lahayd maanta waxaa lagu dhihi lahaa ninka dukaanka dukaanka nooga sokad ee ee xagar jireed ugu dukaanka weyn baa ahaan lahayd oo alaabta dhan laga qaato laakiin hadda wixii baa inay isgaalaan doonayso marse isku gaarayaan
waa horta ilaahay baa wax isgaarsiiyaayo waan ku sharabhayaayo ana hadda nafteeda hadda qalqaalaha isku dan baan hadalka kugu marmaroonaya mogi waa wax baan meelaha dhidhigaya aad baa aad baa umahadsan tahay shukran xuseen aad baa umahadsan tahay dhegeystayaal qadka dee waa dhegeystayaal badan baa qadka ku jiraan doonaya barnaamij qabtaan saaxib aad u mahadsan yahay xuseen faliir dhegeystayaas u mahadsan yahay bal iminkan dhegeystayaasha kale bal qaabka ee ugu habboon oo markaas la doonayo in qofka wax ku kaysan karo loo dhigi karo dhegeystayaal barnaamijka laga doonayo shakhsiyaadka inay fahmaan oo gobolka waqooyi bari dhegeystayaal hadda meelaha faqriga dhibaatada hadda taagan dhegeystayaal weliba sicir bararkan noloshan adag dhegeyste waa midda laga doonayo qof weliba inuu asaga wax kaydsan kara dhigan kara dhegeyste laakiin nidaamkee laakiin sidee anaga isku dabcan isku dhiirigelin karnaa sidee wax u samaysan karnaa sidee dabcan qofka qofka kale uu ugu dadayin karaa dhegeyste marka ama ku dhiirigelin karaa war ma shaqaysa haa tusaalada dhegeystayaal qad ku jira waxaan u- tusaale usoo qaatay dhinaca waxaa jira maasha allah geelisa ilaa iyo dhankan ee, ee, dabcan ee, ee, ee, wuxuu dhankan kituyi ilaa iyo waxay daasan yihiin ee, bangal geelisa maasha allah waa nin ijaar buu ahaan jiray xooluu raaci jiray neefkii la siiyebaa meel buu dhigan jiray neefkii la siiyeba wuu ku darsan jiray neefkii la siiye ku darsan jiray ilaa markii dambe xoolihii arigii la siiyey wuxuu ku bedeshay geel toban bay u gaareen shan iyo toban bay u gaareen labaatan bay u gaareen maanta maanta dabcan maanta wuu dhegeysanayaa gaarisuu joogaa oo nin markaas maalqabeena xoolihiisa ah maasha allah intaasoo ruux u raacaan oo nin maanta dabcan xitaa lagu soo herinayo shalayna muxuu ahaa ijaar laakiin markuu kaaga sheekeeyo waxaad dareemaysaa dabcan waa qiiraynaysaa marka lagu qaylinayo markii lagu caynayo ninka xoolaha u raacaysa ku caynaya oo ku bahdilaya laakiin adiga dan uma dhegeysa laakiin mustaqbalkaada iyo fikirkaada yoolkaada keliya doonaysa inaad ka gaarto qadka telefoonkaasina walaal soo dhow magacaaga waa ka xumaa dhegeystayaasi qadku ku raagay kan kala siinayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaha qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga
waana walaal salaam calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga
agaarida Eh?
umu aamin umu aamin waa tahay waan ka gudbaa dhegeystayaasi een, kasoo raadiyaha uu ku dheeryahay eh, dabcan markale soo beegsaan leeyahay Eh, dhegeystayaasha fadlan waxaan ka eh, codsanaya in aaladda inaga dhegeysanaya iska gaabiyaan si aan isku maqal isku dhegeysana qadka telefoonka xigaan siinayaa Een, eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan walaal soo dhowo magacaaga
waan dhawahay khadka iyagoo umu aamin gaarisa umu aamin soo dhowow
waan dhaway war saaka waxaa wadin wax la yidhaha baraarujin aada iyo aad
waxaa laga yaaba qof inuu xoolo badan haysto oo haddana si u kala maamul garanayo waa sax waxaa laga yaaba qofku wiram toban sano inuu shaqaynayo waa sax haddana wax boqol shillo maanta hadduu xanuunsado ama cunug ka xanuunsado ama qof uu isbitaal ka galo uu meel kala soo baxa lahayn waa runtaa way jirtaa dadka qaarkood waxay dhahaan war intaasoo shaqaynaysa maxaa wax meel u dhigan war ma dhiganina kolle way noqotay hadda kadib aan ka fikiri ku dhihi haya
marka waxaa loo baahan yahay qofku bishii markay soo gasho adiga twenty thousand kawa badan iska dhaa twenty thousand markay soo gasho four ama five thousand inuu meel dhigo aada iyo aad
inta kale nolosha ku maareeyo waxaa waaye dayn iyo deeq wax walba waa la qaadaa uu isku celceliyo sax
waxaa weeye ani waxaa arkay qofkii saddex kun oo kenya money ah uu meel dhigaayo hal milyan iyo bar inta gaarsiiyo dhulka gaday sax
intaasaan koley maskax ku duugan waay mhm
marka aniga hadda kula hadlaayo bil walba three thousand aa meel dhigaa aa akoonti geeya sax sanadkii ku dhufaaday haye thirty six thousand ay noqoni waa sax three yaa ku dhufa marka sax
yaa fahmi karaa waa dabcan waa wax waxbaa ku qabsan kartaa haa aada iyo aad birita mar haddii ama waalid ama ilmo ama amuzeyga ama wax si kaa noqdaa waxaa waaye meel aa adiga lagu ogeyn laakiin adiga ogtahay aa ku ordaysaa ma waa sax oo ka soo baxsanaysaa waxaada haa laakiin maanta haddii qof meel kaa jirto qaaraan haddii la waro waxba iga qaaraamin aniga waxaa waaye keydaa meel dadka dadka dhan way kugu farxaaya aada iyo aad laakiin shilinka boqorkeena haddii dam la siiyo baati lagula ordo daah lagula ordo roog lagula ordo sariir lagu ordo Mm.
i don't care wax faa'iida lagama gaaro sax
hadda ka horaan gabar waxaan ku dhahay mataqaanaa mhm
walaala waxaan dhahay museega hadduu shaqo fiican haya aada iyo aad
xaasna ma tihid mhm markaas marna hal cunug haysa marna waxmaba ay haysan xaasna ma tihid mhm
bishii iyadoo hal cunug bas haysa waxay qaadanaysa eighty thousand siddeetan kun ah mhm
marka waxaan ku yidhi, lacagtaan aad qaadanayso kale museegna wuu kaa maqan yahay inta badanna waxaad yeeshaa lacag lacag kirada intaa isku celceliso mhm
foodka isticmaal foodka kale meel dhig aada iyo aad
aada nin haddaa meel dhigta naago kaa raaci haye
ilaahay muxuu qadar gabadha saas dhehaysa in ninkii baagmu
oo shaqalaan ay ku dhacdo Sax.
shirin meel looga soo qaadan la waay aada iyo aad taladay maalinta xagta nimca kalada maalinta haddaan yeeli lahaa wallahi bilahi wax badanaa ii kala furmi lahaa maanta sax
marka dadka qaarkood wax la kalisan adiga si kale isku arkayaanba laakiin ninkaba ma ahanba adiga hataa kaysato ninka halka ma oga ma- Mhm. waa tahay umu amiin aad bay u mahadsan tahay tusaalooyin na soo qaadatay ku mahadsan tahay dabcan waa sheega laga doonayo qof waliba inuu ku baraarugo qof waliba laga doonayo inuu ku tillaabsado si ay noloshiisa qofka uga kaftoomo wax u dambe dhegeysta lahaa haddaba dabcan caafimaadka meesha ku jira oo waxbarashadii baa ku jira dhegeystayaal iyo laga yaaba qofka oo xitaa inay kusoo buto shaqo la-aan sida hadda gabadha ay sheegaysa umu amiin bal iminkana soo qabta dhegeysa mid kamid adayga qaybta barnaamijka goorna warkeeda wada dhegeysan doonaa mawlid maxamed shuuriye tobankii baraqnimo laakiin dhegeyste dabcan haddii aad weli aad isticmaalin mise weli aan adeegsanin shirkadda isgaarsiinta airtel maxaa sugaysaa waa inaad hadda markaasi ka faaideysataa airtel hadda waxay ku keentay adeega xooliga dheer ee four g airtel haatan waxay sii xoojinaysa adeegyada four g oo aad ka helayso ismaamulada dhammaan ee kala duwan dhegeysta lama meeshaad ku sugan tahay dhegeysta maanta aad ka heli karta adeega ee qadka isgaarsiinta airtel ee four g haddaba cid waliba maanta fursad ayay u haysataa inay adeeg- adeegsato airtel adeega four g wuxuu ku siinayaa adeega dhegeys waa mid fudud oo si wanaagsan qofku u isticmaali karo dhegeys ma la socota in airtel uu yahay mid ee aad awoodi karto oo sidoo kale aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku biri qadka adigoo qaraa xidig saddex saddex afar afar gees star three three four hash hadaad muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka maa mid markaasi kaago mise kaa istaagayo haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba mid markaas culeysa dhegeysa maanta ku biri qadka telefoonka casriga ah airtel ee tag laanta kugu dhow airtel soona qabta la- lafta airtel dhegeystayaal in badan had- eh, dabcan waxaa laga yaabaa inaad hamuun u qabtay in badan inaad raadinaysay in badan inaad markaasi ka caawinaysay ka qaylinaysay culeys dhanka qadska laakiin iminka waa taasi waa laga haqabtiray oo ma- marka oo mar dambe farta ma qaniini doontid adeer maantaba ka faa'iidayso shirkadda isgaarsiinta airtel adigoo qaraa xidig saddex saddex afar afar gees waxaaba intaasi kuu sir dheergeysa inaad ku- aad dabcan aad ka heli karto waxyaalo fara badan ee shirkadda sida airtel money oo aad si bilaash ah lacag aad ugu dirsan karto waxaana sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha kala duwan ee isgaarsiinta marka waxaa keliya lagaa doonayaa in aad wax walbo aad telefoonka uu ku qaban karo oona ku- aad kaga adeegin karto simkarkaaga meesha doontaba aad tegto dhegeys internetka ee telefonji wuxuu kaa caawinayaa inaad wax badan ka daabato wax badan aad ka hesho wax badan aad kala jaanqaato kala socoto dhegeys maxaad sugaysaa iminkan la jaanqaad goormaa si wanaagsan aad uga faa'iidaysanaysa adeega 4G waa markaad leedahay telefoon casri ah maantaba soo iibso telefoonka smartphone oo hel qabka wanaagsan Airtel dhegeysana soo wac oo noo sheeg waxyaalaha markaas aad kaga faa'iidaysay adigoo qaraaca xidig 334 gees ama star 334 hash star 334 gees star 334 hash aad kaga faa'iidaysan kartaa dhegeystayaal maxamed gabagabadeen soo garan bal iminkan soo qabta mid kamid ah adeega qaybta barnaamijka dhegeysana shirkadda isgaarsiinta Safaricom shirkadda safaricom waxaa hadda ay ku leedahay dabcan waad ka faa'iidaysan kartaa adeegyada kala duwan ee shirkadda ay bixinayso macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri ah fogia aad ku iibsan karto ama isku soo heli karta labaatan shilin dhegeyste safaricom waxay doonaysaa in macaamiisha ay ka faa'iidaystaan fursadaha internetka waxbarashada iyo sidoo kale wax weliba oo qofka markaasi ka xayirnaa ay hadda u heli karaan una mari karaan telefoonka casriga ee new neon rebro waxaa hadda dhegeysta aad iibsan karta telefoonkaasi oo labaatan shilin aad ku- aad aad ku iibsan karto ama sidoo kale aad iskaga diiwaangelin karto fursaddan ayaa keliga waxaa kaga faa'iidaysan karaan dhammaan macaamiisha isticmaala mulika mwizi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kambama ama kabambe ama tooshlaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka u yahay two g three g four g adeegan ayaa waxaa la dhahaa lipa mdogo mdogo ee micnaheedu markaas ay tahay in si tartiib tartiiba iskaga bixin karta adeegan si deg deg ah adigoo qabin dhegeystayaal tusaale dhegeys markaad haysato telefoonka casriga ah aad internetka aad u isticmaali karayso waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaalo fara badan sida inaad ka barato xirfadda cusub google-ka ay wax kaga baari kartaa waxaad sidoo kale u- dabcan waxaa waxaa aad eh, adigoo aad doonaysaa sidoo kale wax badan kaga faa'iidaysan kartaa kagana baari kartaa telefoonkaaga Ha, weliba ardada dhalinta shaqola'aanta ah dhegeystaan inay weliba ardada jaamacadaha kollejyada iskuullada sare akhristaan in wax badan ay kaga faa'iidi karaan sidoo kale haddii aad magaalo ku cusub tahay qaar- waa qaraarada google-ka mise google map wax u taqaano dhegeystayaal in markaasuu kaa saacidayo sawir qurux badan ayaa sidoo kale aad ku qaadan kartaa waxaad arkaysaa dad fara badan oo markaasi ka qayb qaatay kana faa'iidaystay telefoonkan casriga ah new neon pro oo hadda markaasi ay haystaan waxaa ka mid ah gabdho fara badan oo hadda ka bar- ka barteen cuni karinta isqurxinta cilaansaarka waxaaba intaasi ku sii dhereegaysay inaad dugsiyada waqtiyada xiran yihiin mise furan yihiin carruurta kaga faa'iidaysan karaa casharada dugsiyada looga soo dhiibo mise madaarista looga soo dhiibo qaabka online-ka iyo wax walba markaas u sahlayda- u sahlaysa adigoo dabcan adeegsanaya isticmaalaya telefoonka new neon pro hamisha waxaa markaas laga doonayay inay fiiriyaan in u qalmaan telefoonka ah new new rebro iyo in kale fursada lipa mdogo mdogo tan waxay markaas micnaheedu tahay haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iideysan doonto wejiga hore fursadda lipa mdogo mdogo saad u fiiriso waxaa lagu leeyahay qaraaci dig shan afar afar afar gees mr star five four four hash kadibna xulo lipa mdogo mdogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysa dukaanka kugu dhowe safaricom markaad lacag hesho waana sida u dhaqsi ah badan qofku kaga faa'iideysan karo waxaa kadib oo bixinaya qofka lacag shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixin karayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad markaas qofku u siinaysa inuusa tartiib markaas kaga bixiyo haddii aad markaas fursad haysaninna qofka fursadda markaas haddii aan lagu talagelin dhegeysaal waxaa micnaheedu markaas tahay inaad haysato telefoon casri waxaana diradda la saaraya dadka aan haysanin telefoonada casriga ah si dunida ay ula jahan qaadaan si dunida waxyaalaha markaasi ka socda oo ay oga ogaadaan dhegeystayaal dhanka baraha bulshada facebook instagramka telegramka whatsappka facebooka iyo sidoo kale twitterka wax badan ayaa qofka uu ka faa'iidi karaa iyo weliba maqalka idaacadda star f m tooska liveka dhegeystayaal si aad u ogaato maanta waxaan ku leenahay qaraac mar kale xidig shan afar afar afar gees star five four four hash kadib xulalipa mdogo mdogo dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaara saaka iyadoo diiradda ku saarinay kaga hadlaynay keedka laga doonayo dakshaadka ama dadka markaasi hantida soo galo ama hantida yar iyo kan weliba buuran ama hantida badan dhegeystayaal in markaasi wax badan ay kaga faa'iideysan karaan noloshoodan ay ku kabi karaan kuna maaray karaan dhegeystayaal waxaana markaas laga doonaya qof waliba inuu asaga ee doorkiisa ama kaalintiisa uu ka qaato qaabkee aniga ii habboon qaabkee aniga ii fiican oo wax ku kaydsan karaa isagoo markaasi ka duulayo waana sidoo kale fiirinayo mustaqbalka waa mustaqbalka fog dhegeystayaal keliya ma ah waxa laga hadlayo wax bil ama laba bilood mise sanad aad isticmaalayso xitaa sanad waad isticmaali kartaa haddii aad markaas lacag fiican aad meel dhiganayso oo adiga ay kaa go-an tahay inaad adeegsan karto oo wax badan aad ku qabsan karto kuna fulin karto dhegeyste laakiin waxaa laga doonaya marka hore in qofka asaga ee ka go-anto ku baraarugayo maxaa aniga markaas u yeela waxaan tusaale markaas kuugu soo qaadan dad aad u tiro badan oo maanta markaas si qaldan lacagahooda u isticmaalayo laakiin laga yaabaa inay fahmaynin maxaa aniga markaasi dani noo ah hadda gobolka waqooyi bari waxaa lagu tilmaama meelaha markaasi faqriga ay ka jirto meelaha markaasi ugu faqri badan markii loo fiiriyo daacun tirkoobyadii ama waxyaala markaasi baaritaanada la sameynayo lagu ogaanayo inay tahay meelaha faqriga faraha badan ay ka jiraan bulshooyinka kale lamid ma nihin markaan runta ka hadalno waxaan arkaynaa bulshada marka inay isku taxluujinayaan lacagaha markaasi ay qaadanayaan mise inay isku taxluujinayaan fiirinayaan maxaa aniga markaasi iminkan aan dhigan karaa oo aan mustaqbalka ku qabsan karaa waxaa arkaysa dad fara badan usoo halgamay dad fara badan wax badan ku qabsaday lacagahooda keydka intaasoo san u qofka shaqaynaya waxaa arkaysaa qofka haddana waxba uusan u yaalin haddaba tani waxay kaga bedelaysaa keydka qofka wax uu dhiganayo iyo weliba kobaca dhanka gobolka waqooyi bari nooca ayaan laga yaaba in qofka uu asaga nafsadiisa ku badbaadin karo iyo weliba tan gobolka waqooyi bari in faqriga iyo waxyaalaha markaas looga bixi karo iyo abaarahan ay qayb xitaa ka yihiin dhegeysta taasi ayaa sahli kartaa fudayn kartaa inay tahay in qofka uu dabca ku baraarugo talooyinka oo qofka ku habboon uu usoo caqli garin karo in lacagtiisa markaas ama keydkiisa uu aada u maareeyo wax badanna uu ka qabto dhegeyste waa sheega uu ka horumarin kara saaxiibayaal sida laga doonayo shaqsiga inuu arrintaasi ku sameeyo arrimahaasn saaka barnaamijka dhegeystayaal diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa saaxiibayaal iyo waxyaala markaasi fududayn karo hagaajin karo dhegeyste nidaamka saxda ah oo qofka uu ku tilaabsan karo heli karo eber toddobo eber waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada qaadka telefoonada iminkan fursadda u siinayaa waa tahay raali noqda dhegeysala eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka walaal soo dhowo magacaaga
halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
ayi shubakad waan ku saana saharaa lay dhahaa shaliyaan kasoo hadlaya soo dhowo sahara
ayi shubakad horta wax badan baa ka dhawaajisay khayr allah ku fiiyo masan shukran way fiican tahay in wax la keysado laakiin hadde xagga sadaqadana waa inaad ka hadasho waa waxa la sadaqaysta ma fahan aad iyo aad laakiin sadaqa inkastoo noloshu iska kulushahay waxyaa dad badanoo waxaa jira siday adduunye u kaydinayeen wallaahi yuusuf bakado maalintay saas dabaqyadii iyo adduunyadii ay dhisayeen saas faraha uga qaadan ayagoon hal habeen ku hayan ashashoodeena soo gashay oo adduunyadana ade ilaahna wax u horumarsan ma fahantay laakiin taas hadda kama hadlaya waxaan ka hadlayaa saaroy inaan isla Maya, fahno kaydka- kaydka waan fahmay.
laakiin waxaa loo ke- dadka hadda ninkaas aad sheegayso dadkaas dabiiqada ay dhisayaan ilaan hadda dad baa uga tegeen caruur iyo xaas dad baa jira caruurta waxaa laga yaabaa kuwa aan kaa fakarayno xataa shilin kuu sadaqayn inay noqdaan oo oo lacagtaasi waxaas ka fasahaado maqaan aada iyo aad marka intaa nooshahay inta adiga naftaada aakhirana wax kuu qabanaya male intaa nooshahay waa inaad xoolahaaga saddex qayb ka dhigtay weliba inta badan aad sadaqaysta nabiyullaahi maxamed alayhi salatu salaam shilin gurigiisa kuma baryi jirin waa iga taqaanaa diinta dabcan ma fahan sax
laakiin way fiican tahay kaydka intaad bini aadan bari lahayd inaad bini aadan ka kaaftoontid oo aad wax dhigatid kollay naftaan waxaa lagu yidhi una shaqayso inaad habdir aad ka rawaxaysid una shaqayso inaad weligaad noolaanaysid oo kaleeto ma fahan haye waxna dhigo waxna kayso ehelkaagana ka fikir laakiin sh- inta badan waa inaad waayo sadaqada laguma khasaaro lagumana lagumana noqdo faqiir waa muxuun bay kordhisaa ma fahantay oo khayrka xagge xagga ilaahay u badan waay ma waa fahantay sax marka khayr allah kusi wax badan aan kaa faa'idaysana laakiin wallaahi billaahi anigaana iga hadlays weliga dukaanna ma tagin kamana soo soo bangaraysan carwooyinka iyo supermarketada la sheego me waa maamo ayaan dhow kula hadlayso nin madooba uu dhahay weligay maarag maamo aan noogu imaato waxaan aan gadayno sikan hanka ma fahan waa sax marka waa alaabta qiimaha jaban yaa waxayga shirinba shirinku ka yiriyahay shalay naagan waxaan kasoo gadanaya saabuunta lagu qubaysto bakado taasaan baa kaaga soo qaadaya haye hadda koraa sabu- saabuuntaas marka soddon soddon shilin meel uga gatay waa kuwa qubaysta ilmaha u dhigto marka soddonkii iga dhigtay moogtahay islaan meel ku gadaysaa u tagay madooba xalay markaasaan dhahay meeqaa gaday saabuuntaan afartan ay tiri "Hee, afartan maxaa waaye soddonaanba ku iibsan jire markaasay tiri weligay ma gadin soddonaan ku gataaye meega gaday saddex baan rabaa waayahay tiri kaan he maama yaab lahaabatay boqol shilinaa u dhibay toban ma isoo noqonaya marka saddex sagaashan uga qaata maxaa u taagan tahay ku tiri "Ee, haye maxaa u taagan tahay?" waan dhahay tobanka shilinaan rabaaye "Ee, tobanka shilin maxaa soddon soddonaan kaasii kutaan oo afartan gadaaye alaaya kulaxa soddonaa iga siisaan ku dhahay markii businessba tiriyo tobanaan kugu leeyahay tobankaa shilin toban shilin oo spinach aan ku gadanaa shiilo bariisaaba dhigu cunaa ka warne waa sax wallaahi way yaabta weligay ma aragaysa qof bini aadam soomaali adoo kaleeta eh marka waxaan dhahay soomaali isku mid baan dhahay kila mtu iko na maishayaakana caqliyaakana dhaisolay tobankaishan saaxib marka marka shilina meel dhigo naftaada ku xisaabtan adduunyadana ku xisaabtan aakhirana ku xisaabtan ehelkaadana ku xisaabtan laakiin Shukran.
xagga allaha loo bataan leeyahay khayran ku rajeynaya aad waa mahadsantahay maama sahra mahadsan tahay aan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka aad dhegeysa waana shirkadda isgaarsiinta airtel dabcan haddii ay airtel iminkan aad isticmaalayso four g iminkan xawaaraheeda aada loo sii adkeeyey dhegeysa waana si- lasii hormariyey airtel hadda waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee four g airtel haddii in badan aad ka cabin jirtay ood ka qaylin jirtay laakiin taas hadda kuma haysato saaxib adeega four g iminkan waxaa mid- wa- waa dad waa tan markaas ugu faa'iida badan qofkana uu isticmaali kara dhegeystayaal dhegeysta la socota in airtel uu yahay mid aa qof waliba uu awoodi karo uu ka heli karo faa'iidooyin fara badan oo qofka un badan uusan ka heli jirin hadda laakiin uu ka helayo haddee in badan farta aqanini jirtay oo culeyso fara badan aad ka dareemi jirtay shirkadda isgaarsiinta airtel iminka waxaa lagu leeyahay qarax xidig saddex saddex afar afar gees hadaad markaasi muuqaal ka daawanaysa qaybta youtube-ka ma ah mid markaasi kaaga mise ka histaaga hadaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo ma ah mid markaas culeysa dhegeys maanta ku bir qadka telefoonka casriga ee tirtiglaanta kugu dhow ee tersona qabsa lafta ee telefoji qaraac xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash waxaa beintaasi kuusoo dheerargeysa inaad markaasi aad ka heli karto waxyaalo fara badan telefoonka airtel ee airtel money oo aad si bilaash ah lacag aad ugu diri karto waxaad sidoo kale ku diri kartaa shirkadaha kala duwan isgaarsiinta markaad iibsanayso waxaad ku bixin kartaa adigoo adeegsanaya simkarkaga airtel shirkadda ay doontaba haba hatee internetka airtel muxuu four g wuxuu kaa caawinayaa in wax fara badan aad ka fahanto kana hesho kana eh, kala socoto dhegeystayaal sida ta- dabcan eh, eh, waa eh, shirkadaha kale dhegeystayaal caruurta waxyaalo fara badan xitaa way kaga ba- kaga heli karaan sida eh, kaartuunada waxyaalaha markaas caruurta ay aad ku xiiseeyaan telefoonka markaad soo qaadato waxaasoo dhan cila- dabcan cilad maku- kuma keenayso dhegeysa korma si wanaagsan aad uga faa'iidaysan karta adeega foji oo markaa leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone hel oo qadka wanaagsan ee airtel dhegeysa waana soo waco noo sheeg waxyaalaha markaas kaga faa'iidaysay deegaankaad ku sugantay iyo sida uu yahay dhegeys adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees ama star three three four hash dhegeysa maanta ku bir qadka airtel saaxiibayaal halkaasaan kusoo afmeeraya barnaamijka idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal eh, saaxiibada ka qayb qaataan uga mahadcelin inkastoo eh, dhegeystayaal yar oo qadka telefoonka aan siiyey dhegeystayaasha hadda soo beegsan aan ka raaligelinaya waqtiga oo inahaya dhegeystayaal fadmalaki aad maqli doontaan barnaamijka eh, dhegeystayaal waxbarashada ee tanaad xuseen faliiro aan uga mahadcelinaya umu amiin gaarisa iyo sidoo kale sahara nairobi aad baan uga mahadce- uga mahadcelinaya saaxiibadaasi ka qayb qaatay barnaamijka kuwa hadda soo beegsan aan ka raaligelinaya saaxiibada waxaynu ballan maalinta berita arrimaha gobolka waqooyi bari inta ka hore sidaasi nabadgelyo saaxiibayaal shukran shakuran wa shukran jaziilan dhammaantiin dhegeystayaasha sharafta qaayaha iyo qadarinta naga mudan